asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu suux wanaagsan kuna wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobolba joogtaan iyo subaadna maqlaysaan halkan waa star fm codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada alaba suux walba isniina ilaa jimca ayaad si toosa uga maqashaan warbaahin kasta waa subaxnimo khamiis ah daaraduna waxay ku beegan tahay saddexylabaatanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddexylabaatanka anigoo hamsa ismaaciil ayaa idiin akhrin doonaa wargeysyada dhegeystayaal daily nation iyo weliba the standard ayaanu eegi doonaa waxyaabaha kala duwan ama warbixinada kala duwan ee subaxani ay daabacayaan bogga ugu hore ee wargeyska daily nation subaxan wuxuu ku qorayaa arrimaha la xiriira dhegeystayaal dhankaasi iyo waxbarashada waxaana uu leeyahay xildhibaanada oo iminka ku hanjabaya oo sidoo kalena leeyihiin waa in markaasi si wanaagsan ay dowladdu u maareysaa manhajka cusub ee c b c haddii kale waxay leeyihiin waxaa dib loogu laabanayaa manhajkii hore ee eight four four system xildhibaanada baarlamanka ayaa dowladda markaasi ugu baaqay in si deg deg ah markaasi waxa uga qabato sidoo kalena oga hadasho dhibaatooyinka iyo weliba caqabadaha kala duwan ee ay wajahayaan iskuulaadka ardayda macalimiinta iyo siguud goobaha waxbarashada ee iminka manhajkooda la bedelay ee c b c haddii kalena ay meesha ka saarayaan oo waxay leeyihiin waanu markaasi wiil abolish ay leeyihiin meeshaan ka saari doonaa manhajkaasi cusub xildhibaanada ayaa markaasi iyagu waxa ay maxaa leeyahay dabcan dabcan iska dhaafeen waxyaabihii ay doonayeen inay ka doodaan saacado ka hor iyaga oo markaasi sheegay inay ka hadli doonaan caqabadahan iyo sidoo kale dhibaatooyinkan la xidhiira waxbarashada dhegeystayaal iyaga oo waxyaabo kala duwan halkaasi ka hadlaya waxa ay dabcan leeyihiin arrintan ayaa waxa hadda ay u gudbinayaan xukuumadda waxaana leeyihin waa in markaasi waxyaabo kala duwan lagu qabto waa in markaasi dhibaatooyinka hadda jira ee haysta c b c si gaara junior secondary school looga hadlo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay ka hadlayaan macalin yari oo ay ku sheegeen in iskuol kasta hal macalin oo keliya oo u tababaran manhajkan cusub la geeyey sidoo kale waxay ka hadlayaan fasalada oo aan ku fillayn qaar ka mida dugsiyada sidoo kale waxay ka hadlayaan shaybaarada iyo waxyaaba la mid ah si guud waxay leeyihiin arrintaasi ama c b c ma ahan mid dowladdu ay si wanaagsan uga shaqaysay laakiin hadda dowladdu ayay ugu baaqayaan ama xukuumadda si gaara wasaaradda waxbarashada ayaa leeyahay waa in markaasi aad arrimahan wax ka uga qabataan haddii kalena dabcan waa mid meesha laga saari doono ayay leeyihiin waa si guudba howlahaasi ee waxbarashada ee c b c da ku teesan haddii aanu eegno bogga labaada wargeeska daily nation dhegeystayaal waxaa halkaasi ku qoran in agaasimaha waaxda dacwad oogidda dalka nuurdiin xaaji uu markaasi amray booliska inay baaritaan qoto dheer ku sameeyaan waa dhacdadii dhowaan ee dhowaan baaritaankii ay samaysay warbaahinta b b c ee ku saabsaneyd shirkadaha kala duwan ee soo saara caleenta shaha ee dalkani kenya si gaar ah gobolka rift valley halkaas oo la sheegay in maamulayaasha iyo madaxda shirkadahaasi ay haweenku haween badan markaasi ay qoorta u galeen sidoo kalena ay dhibaateeyeen dhibaatooyin kala duwan oo la xidhiira in ay ka codsadaan inay la seexdaan ka hor inta ay shaqooyinka siinin dhegeystayaal ayaa ka mid ahayd iyagoo qaarkood sheegay in xanuuno kala duwan sida cudurka h i v aids uu ku dhacay kadib markii ay aqbaleen soo jeedinta maamulayaashooda si shaqo ay u helaan ama shaqadoodu ay u sii wataan laakiin hadda agaasimaha waaxda dacwadoogida nuurdiin xaaji ayaa waxa uu ku amray abaandulaha booliska jaford koome iyo weliba waaxyaha kala duwan ee iyagu markaasi u qaabilsan arrimaha baaritaanada inay baaritaan ku sameeyaan arrimahaasi la xidhiira waa dabcan waa warbixinta ay soo saartay b b c ee la xidhiira arrimaha haweenka dhibaatada loo geysanaya halkaasi kol hore waxay sheegeen shirkadahaasi inay shaqada ka ceeriyeen shakhsiyaadka iyagu la sheegay inay ka dambeeyeen sidoo kalena kaamirada lagu qabtay iyaga oo ka codsanaya haweenka kala duwan waxyaabahaasi ay naftoodu ay diidaneed laakiin hadda waxaan leeyahay dhegeystayaal arrimahan ayaa hadda baaritaano kala duwan lagu sameynaya sidoo kale waxyo iyo shirkado caalami ah aan rahde caalami waa baarayaal caalami ah iyaguna la leeyahay waxay sameyn doonaan baaritaano la xidhiira ee shakhsiyaadkaasi dhibaatooyinka kala duwan geystay bogo afraad ee warbixinta haddii aanu eegno daily nation dhegeystayaal halkaasi uu ku qorayay waxaa leeyahay qiimaha cunooyinka ayaa weli sare si ahaan doona kadib waxaa leeyahay markii ay daaheen sidoo kalena uu khilaaf ka dhex taagan yahay qaar ka mid ah shirkadihii iyadu ay dowladdu sheegtay inay soo iibinayaan sidoo kalena dalka soo gelinayaan waa waxyaabaha markaasi asaasiga sida ugaalida masoorta oo kale oo iyadu la leeyahay hadda shirkadahaas ayaa khilaaf ka taaganaya waxyaaba la mid a sidoo kalena waqti loogu talagalay in dalka la soo geliyo iyadoo dalka dibaddeeda laga soo iibinayo sidoo kalena qiimo jaban la doonaya in lagu iibsadaya hadda dib u dhacday leeyahay laakiin wargeyska sida uu qorayo iyada waxaa leeyahay in ka badan konton shirkadood ee dowladdu markaasi ay u xilsaartay inay soo saaraan sidoo kalena ay dalkani soo geliyaan waa geley taas oo aan markaasi qiimaheedu uu aad iyo aad u sareeyin oo qiimo jaban yahay laakiin haddana waxaa leeyahay arrintan ayaa mid markaasi public laga dhigin ama aan ahayn mid lala wadaagay dadweynaha waa magaca magacyada shirkadaha waxaa sidoo kale wargeeska sida uu qoray uu leeyahay qaar ka mid ah waa shirkadaha dalkani kenya si gaara kuwa iyagu u xilsaaran arrimaha gelleyda ayaa oo codsaday oona ka mid ah ilaa saddex iyo labaatan oona haysta shaatiyo kala duwan oo codsaday inay markaasi ka mid noqdaan waxaa leeyahay waxaa laga saaray meesha kadib markii ay isku fahmi waayeen dowladda lacagaha lagu soo iibinayo iyo lacagaha markaas si looga iibinayo dadka iyagu kenyaanka ah ilaa iyo laba boqol iyo konton shirkadood ayaa iyagu codsadaya leeyahay inay dalka soo geliyaan galleydaasi laakiin konton oo keliya ayaa hadda laga qaatay laakiinse waxaa la isku fahmi laaya waxay tahay qiimaha markaasi lagu iibinayo taas oo ah sagaashankii k g ama sagaashankii kiilo ee geleydaba in markaasi lagu iibiyo lacag gaaraysa afar kun iyo laba boqol taas oo ay leeyihiin marka loo barbardhigo suuqyada caalamiga ah waxa ay tahay khasaaro oo suurtagal ma noqonayso dalkani kenya waa sidaa ay sheegayaan qaar ka mid ah shirkadaha iyagu markaasi soo iibinaya dhegeystayaal ama keenaya dalkana soo gelinaya boga lixaada wargeeska daily nation rail odinga oo ku hanjabay sidoo kalena afar iyo toban maalmood u qabtay xukuumadda cusub waxaa leeyahay madaxa azimio lomoja one kenya raila odinga ayaa shalay markii ugu dambeysay waxa uu u qabtay madaxweynaha dalka william ruuto iyo xukuumaddiisa afar iyo toban maalmood si markaasi ay waxa u qabato qiimaha sare ee nolosha iyo sidoo kale dhibaatooyinka kala duwan oo iyagu ay markaasi wajahayaan kenyaanka iyo xitaa mucaaradka sida uu sheegay haddii kalena waxaa wuxuu leeyahay waxaa dhici doona dibadbaxyo aad iyo aad u waaweyn laakiinse madaxweynaha oo arrintaasi ka jawaabay waxa uu sheegay in aan loo hanjabaynin not be intimidated ayuu leeyahay ruutona wuxuu leeyahay dabcan haddii aad doonayso inaad anagana la hadasho sidoo kalena aad waxyaabahaasi wax ka qabato qaab sharciga u mar waannu ku daalnay wuxuu leeyahay hanjabaadaada iyo waxyaabaha la midka ah laakiinse azimio lomoja iyo weliba kooxdoodu oo shalay ku sugnaa jivanji gardens ee magaalada tan nairobi iyagu mar kale waxa ay u hanjabayaan dowladdu waxayna leeyihiin waxaannu siinay saacado iyo maalmo si wax looga bedelo dhaqaalaha iyo weliba qiimaha sare ee nolosha dhegeystayaal haddii kalena waxaannu samayn doonaa si guud dalkan kenya banaanbax iyo dibadbax looga soo horjeedo qiimaha sare ee nolosha waxaana arrintaasi la leeyahay dabcan sida markaasi la leeyahay sida markaasi wargeeska uu qorayo waxaa leeyahay azimiyo ayaa sidoo kale waxay yeelan doonaan kulan kaas oo sidoo kale aanan ogeyn ilaa haddan uu ka soo qaybgeli doono madaxweynihii hore ee dalka mister uhuru kenyatta kulankanna waxaa looga arrinsan doona ayaa leeyahay the way forward waxaa laga yeeli doono haddii afar iyo tobankaasi maalmood ay dhammaato sidoo kalena qiimaha nolosha iyo cunooyinka iyo badeecooyinka kala duwan oo hadda aad iyo aad u sarreeyo aysan markaasi dowladdu ay keenin hoos ay u soo ridin bogga sideedaad ee markaasi wargeyska daily nation dhegeystayaal waxaa uu qorayaa haweeneyda lagu magacaabo margaret nyakango oo iyadu ah madaxa waaxda markaasi kormeerta arrimaha dhaqaalaha iyo weliba lacagaha ama control of budget dhegeystayaal ayaa waxay ku eedeynaysaa barasabyada iyo guddoomiyaasha ismaamulada inay u hanjabayaan si markaasi ay uga baaqsato inay dabagal ku samayso balaayiin shilin iyo qaabkii loo isticmaalay haweeneydan ama control of budget dabcan waa iyada markaasi waxay warbixinno ka soo saaraan sidoo kalena dabagal ku sameeyaan sida loo isticmaalay lacagaha kala duwan ee wasaaradaha haddii ahaan lahayn waaxyaha kala duwan ee dowladda ismaamulada iyo si guudba waa mid kasta oo dowladdu ka tirsan oo dalkani kenya ah laakiinse waxay maalinkii shalay ahayd xildhibaanadu u sheegtay in markaasi ay u hanjabtay ama loo hanjabayba waxaana u hanjabay gafanayaasha oo waxay leeyihiin baaritaan nuguma samayn karaysid shilin walba iyo meesha uu ka baxayne wax dabagal aad ku samayn karta ma lahan ayay leedahay maalinkii shalayheed iyadoo halkaasi ku calaacashay xildhibaanada haweeneydaasi dhegeystayaal haddii aanu sii eegno warbixinada kale ee wargeyska daily nation ku qoran dhegeystayaal waa tahay waxaa laleeyahay waxaa iminka la samayn doonaa sharciyo cusub sharciyadaasi oo looga gol leeyahay in maxaabiista kala duwan ee ku xaraysan sidoo kalena ku xiran xabsiyada dalka in loo sameeyo waxaa loogu yeeray one prisoner one bed in qof kasta oo maxbuus ama xabsiga ku jira siriirtiisa gaar looga dhigo oo siri loo keeno sida markaasi iskoolada ama boarding ama sida markaasi wadamada horumaray yacnii maadaama hadda ay dhulka seexdaan oo hal meelna ay ku xaraysan yihiin waxaa leeyahay qof walba iyo siriirtiisa ayaa loo samayn doonaa sida hadda warbixinta wargees ku qorayo waa laakiinse sharciga iminka laga shaqaynayo waxaana loo gol leeyahay leeyahay in lagu ilaaliyo caafimaadka iyo weliba qaabniyeedka ee shakhsiyaadkaasi dhegeystayaal bog afar iyo tobanaad waxaa leeyahay qiimaha ukunta ayaa sare u kici doonaa dhegeystayaal hadda waxaa la leeyahay soddonkii xaba oo markaasi loo yaqaano kreedka ee ukumaha ayaa waxaa lagu gadaa ama u marayaa lix boqol oo shilinka dalka ah taasi oo sidoo kale looga gol leeyahay waxaana leeyahay waxaa jira qiimaha markaasi oo sare usii kici karo maalmaha soo socda sababo la xiriira in ilaa iyo dabcan hadda uu markaasi lacagaha waxaa leeyahay dabcan lacagahaas lacagahaasi ayaa laga yaabaa inay sii laba jibaanmaan maalmaha soo socdo sababo la xiriira in suuqa ay ku yaraadeen ukumaha iyo waxyaabo la mid ah markii hore waxaa leeyahay soddonkii ukun ama kareedkiiba waxa uu ahaa ama waxa uu marka hore ahaan jiray saddex boqol iyo labaatan saddex boqol iyo afartan laakiin hadda afar boqol iyo lixdan ilaa iyo lix boqol ayuu marayaa sida wargeyska uu qorayo waana waxyaabaha markaasi leeyahay loogana diidaya kenyaanka isku sii diyaariya laleeyahay maalmaha soo socda dhegeystayaal waayahay bogga haddii aanu eegno warbixinta the standard bogga ugu hore waxa uu qorayaa arrinta ku saabsan raila odinga dhegeystayaal waxaana halkaasi uu marka arrinta ku saabsan hanjabaadda raila odinga ee uu u hanjabayo william ruuto iyo weliba xukuumaddiisa ee uu leeyahay mass action warning dhegeystayaal dhibaatooyinka kenyaanka haysta waa in wax laga qabta haddii kale dibadbaxayaan samaynaynaa waa hadalka markaasi raila odinga ilaa iyo hadda uu halkaasi kala yahay haddii aanu markaasi eegno waxaa laleeyahay ama la saadaalinaya waaxda saadaasha hawadu waxay leedahay ilaa iyo bisha shanaad ee sanadkan waxaa macquul ah in markaasi roobyari ay dalkani ka markaasi ama roobyari laga dareemo qeybo ka mid ah dalkani kenya iyo sidoo kale waxaa leeyahay si guudba gobolka geeska africa wadamada jabuuti eriteria etoobiya kenya iyo weliba soomaaliya iyo south sudan iyo xitaa uganda ayaana lasoo sheegaya waana ilaa iyo bisha shanaad ee markaasi ee sanadkan dhegeystayaal waa tahay haddii aanu eegno warbixinada kale ee wargeyska uu qoraya dhegeystayaal waxaa markaasi la leeyahay mid ka mid ah shakhsiyaadkii ama tuhmanihii loo haystay ama looga tuhunsanaa inuu ka dambeeyey dilka shaqaalihii waaxda caymiska caafimaadka qaran ee n h f dhegeystayaal ayaa hadda lasii daayaya leeyahay ninkaasi oo isagu ganacsadaha oo baaritaano ku socday ayaa hadda waxaa leeyahay maalinkii markaba maalmo saacado ka hor ayaa lasii daaya dhegeystayaal kadib markii sida la sheegay in aansan lagu helin wax markaasi dembi ah sida wargeyska uu qorayo waa qaar ka mid ah warbixinada kala duwan ee ay qorayaan wargeysyada daily nation iyo weliba the standard dhegeystayaal ugu waaweyn uguna xiisaha badan subaxani ay daabacayeen ay ahaayeen oo dhegeystayaashu aanu la wadaagaynay dhankaasi iyo saaxiibada aan fursadda u siin doonaa si ay qeyb uga soo noqdaan nolola wadaagaana goobaha ay ku sugan yihiin subaxan iyo weliba sidaa looga waabariistay dhegeystayaal laakiinse haddii aan soo qabto warbixinta ugu dambe boga tobanaad ee wargeyska the standard waxaa halkaasi ugu qorayaa soona qaatay sawirka wasiirka wasaaradda waxbarashada ezekiel majogo waxaan leeyahay waxaa dabcan jahwareer iyo xinaaq uu ka dhashay in markaasi ay dib u dhaceen waa dugsiyada si gaara jaamacadaha iyo weliba kolejada ay dib u dhigeen inteeka dhegeystayaal ama wakhtiga ardayda lagu qaadanayo si gaara kuwa iyagu markaasi soo sameeyey imtixaanaadka shaadiga ee dugsiga sare ee k c c waxaana dabcan leeyahay waalidiinta arrintaasi ka xumaaday kadib markii ay dib u dhigeen jaamacadaha iyo kolejyada waa inteegyaasha kala duwan ama xiliyadii muddooyinkii loo qondeeyey inay ardayda ku biiraan jaamacadaha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo wicitaanada tooskay saaxiibada soo bigsan karaan si qeyb uga soo noqdaan la wadaagaan goobahay ku sugan yihiin subaxan sida looga waabaristay dhegeystayaasha qadad ku jira haddii aan siino star f m hallow
alo ismaaciil asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamuud soo dhow subax wanaagsan waan dhuuya walaalo subax wanaagsan alxamdulilah ilaahay maanta intaan ogno hadda oon la hadalnay wax dhibaatay maanan maqlin haye waa adduuna wax jira ma ognin dhammaadaan ku agbarisanay marka alxamdulilah ilaahayo waxaan leenahay roob hana siiyo muslimiinta allah kala fariisiyo marka adalaayga waxaa weyniyo waxaan leenahay waqooyi beri madaxdii aan doorane ha ka fiirsadaano in raila maandamano iyo wax ceenkaas ay keenaan sababtaa ah wax dano annaga hadda maa noogu jiro ma jirto waa tahay aad baa mahadsan tahay kenya cabaare iyo dhibaato la la daaldegahay marka qalalaase iyo dhibaato kale nooguma jirto walaalow waxaan leenahay madaxda ha ka fiirsadaan dadkooda si wax loogu qaban lahay abaare iyo sidii uun loola xarbin lahaa arrimaha socdaan inay ka shaqeeyaan baan ugu baaqi lahay in badanna waan ku salaamay dhegeystayaaalka marakhyaar saaxiibka iyo eeqoordheer waxaa leeyahay subax wanaagsan iyo etoobiya iyo soomaaliya inta xuduud ku tiirsan inta dhegeystayaal kale waxaa leeyahay subax wanaagsan walaal shaqada ku wanaagsan waa mahadsan tahay thank you maxamuud star f m hallow hallow star f m hallow ka gudub dhegeystaasi waana ismaqli waanay qadka ayuu dhex hurday saaxiibka kale ee qadka ku jira star f m hallow wacalaykum asalaam waraxma saaxiib ii waran waa fiicanna saaxiib magacaagii halkaad inaga soo wacayso maxamed tawane gaarisa dhika buri gaadhise iyo subaxan maxamed ma insha allah alxamdulilah haye haye wax kasta dhammaan sidii rabbi ugu talagalay ku kala socdaan haye nin kasta canjeeradiisu hor usii duuftay saaka aad baan u ficannahay dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqaya caafimaad adna aadan ku salaam mahadsanid star f m hallow
halo soo dhowow
cali gedi caali soo dhowow ari ayaana saaka ka ag ciya
nabad baan ku ababarisan alxamdulilah haye haye oone bakad waa waa salaamad waa ku salaamaya si gaar ah waa tahay aad baa mahadsan tahay wallow raadiya uu kuu dheer yahay
ah xaali waa mahadsan yahay xoolihiisi iska maalinaya star f m hallow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
oo cabdi kaasha waaye cabdi halkee joogtaa
balambala sokonti kaasha haya sidee lagu yahay halkaasi subaxan alxamdulilah nabad baa lagu waabariista ilaa mahad iska leh haya haya
marka insha allahu almihii waxbarashada maarta ay aadeen nabad baa ku waabariisanay alxamdulilah waxaan leenahay ilaahu maarata dembidhaaf oo nafsiya awaaraadka ilaahu naga bixi muslimiinta jira inta jira ilaahu caafi inta colaad iyo dhibaysa ilaahu colaada ka dulqaad inta maaragtay walaal maaragtay abaaraha haysa abaaraha ilaahay ka bixiy oo maaragtay ramadaan hadda alxamdulilah meeshaan waa la buraaqaysan weli baan joognaa gurigu wuu noo hagaagay aad baa loo burwaaqaysan yahay maasha allah allah idin siyaadiyo mahadsanid star f m hallow hallow star f m soo dhowow soo wanaagsan ka gudub star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
ما شاء الله ماما خلينا السلام عليكم maama soo dhowow ma dheeray subaxan
ما شاء الله والله دنا عن كبرني الحمد لله الشكر دب مجر معليش لا ينقبنا قميص يدكسي ملا يقول على هذه Mm.
لا إن حديث لن كبر جينا عذر كان الله نقاد أول إي أبار إله ونوك من إن لنا هاي مسلمين تميلا جوك تبا dhammaantood ilaahay aan u noqon ilaahay aan u wada barin carada il- oo ilaahay ummadaas haroona ilaahay in inaas nagu darin ilaahay ha laga baryo annaka dhan idinkana boqol iyo toban iyo afartan idinku salaamo salaamu calaykum shukran wacalaykum asalaam star f m halow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
alxamdulilah waaladan walaal macaana magacaaga
ujeedi dhaqanaa la yidhaaha waxaan joogaa ifo haye ife waa lagu wacan yahay alxamdulilah ilaahay nimcatii sidii ilaahay ugu ta- ugu talagalay aan ku noolnahay alxamdulilah waa kala socotaa iskuullada waa la aaday alxamdulilah ilaahay naxariistiisaa ka jirta waxba dhibaa ma lahin aad baa mahadsan tahay
sidoo kaleeto adna shukran star f m halow
halo waa madhera
waayahay magacaaga cali cadow haye cali madheeray subaxan
la fiican yahay alxamdulilah mhm
warkaas oo isku fiican wax dhib ma laha aad baa mahadsan tahay waa dhulo wax jir lama oge mm
warkaas oo rona waayahay shukran star f m halow
ye asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa salaame musab ismaaciil waa cumar akhyaar jooga magaalada madheera cumar soo dhow saaxiib
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan waa berisanay ilaahay nabadgelye waana sii marka Mm.
hadalhaynta waxaa ugu badan magaalada madheera horta cudurka daacuunka la dhaha ka dilaacay ha marka waxaan leeyahay dadka aan ugu baaqaya oo taxrayda gaar ahaan dadka aad qaadaysiin isbitaalada brefetka aan lagu leexinin hala geey isbitaalka weyn maxaa yeelay isbitaal brefet eh waxaas qabana ma lehen maxaa yeelay biyo fiican hataa lagu xirmaa marka dadka meeshaas aan lagu leexinin maxaa midda kale waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa wixii oo ninkii meeshaan ay raayla maxaa yeelay maciishada kor ay jirtaa dawladda maciishada hoos aa nooga dhigtay sida shidaalka weli gaar ahaan shidaalka aad baa mahadsan tahay waa in salaamaya dhegeystayaal kulli saacid thank you cumar mandheera star f m halow
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
war waa cumar dheer raaya jooge halkee joogtaa
raaya raaya raaya waayahay raaya sidee lagu yahay
ya raaya sidee lagu yahay subaxan
alla waxaa lagu barwaaqaysan yahay haye
waa dhulo wax jira ma ogine mm
alxamdulilah alxamdulilah awood bariga nabad waaye xoogaa maaragtay abaar abaar baa iska jirta abaarta ilaahu naga bixibaa muslimiinta meeljo nabad ilaa ha ka dhigee mm
nin walbana meeshuu joogo nabadgelya ka filan waxaan salaamaya shacabkiyaan ahay yuusuf bakad baan salaamay adigana waan ku salaamay thank you mahadsanid star f m halow khadka ayuu kasii baxay dhegeystaasi waa ka xumahay laba daqiiqa ayaa noo harsan dhegeystayaal kooban aan siino fursadda star f m halow halow dhegeyste
alaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam musdax wajeer mustaf soo dhowo wajeeri subaxan
alxamdulilah wajeer saaka waa iska degan yahay raxda waxbaba saaka hogasha waa kala saaran haye alxamdulilah iskuullada waa la aaday dugsiya waa xiran yihiin mhm nabadgelyada waa okay marka abaaraha allah naga bixi muslimiintana ilaahay nabad asigan leeyahy waana ku salaam Well, thank you mahadsanid star f m halow
halo soo dhowow magacaaga
magacayga waa cumar cabdulaahi oo balanbalasa county gaar ahaan kaashi jooga waayahay sidee lagu yahay halkaas subaxan
nabad baan ku waabariisanay maxaan ka xumahay midka gurayay bi- ilaa bishanaad baa roob la-aana beenaalaha maxaa gaalka maya maya maya halow star f m halow dhegeyste waayahay saaxiibka kale qad ku jiro haddii aad siiso soo dhowow halo halo soo dhowow saaxiib asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa cali soo waxa weeye ah
hawshii mudaaharaadka waa soconaya magaran waayahay calasow sidee ugu waabariistay bal marka hore cawabarigyaanu ka hadlaynaa waa nabadaa lagu waabariso waa la fiican yahay haye maqaayadda maan sugnaa maqaayad baa la sheegay hadda dawladda bada maqaayad weeyaan la yidhi yaa waa waa waxaa la yidhi waa kambani kambani aha xumoo yar weeye meel laho maaragta laba qoys keliya deeqa waayahay ma waxaasaan indhaha ka dhowra karna haye Ah, waa wadayna howlaha annaga noo yaallo maxaakamada dastuurkana uga jira isa soo diyaariya aqayliyaana kuwan xumoo noodiseenoo meelaa ka ahaada waayahay calasow diyaar soo noqda afar iyo toban maalmood ayaa la qabtay waxaan filayaa inuu noqon doono qofka ugu koowaad ee boorka qaato ee markaa wadooyinka tago bal dhegeysta ugu damba aan siino ee aanu kusoo gabagabeynayno xubinta subax wanaagsan subaxani star f m halow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa dhimbil oo nairobi ah oo maanta mandheera joogo dhimbil soo dhowow sidee lagu yahay maanta halkaad ku sugan tahay mandheera alxamdulilah nabad baan ugu mid aada loo socanya dhib ma jiro ala ka socan yahay sida bool indiya tawakal sula jamhuuriya busiley
suuq xoolaha noobooy buurbuuru tawaka ba- dhammaan adiga alxamdulilah dhibka ma jiro iska fiican yahay khayraas oo boqol istaalkana istaalkaniyo awoshuban biyood baa ka jiro alxamdulilah sida kale waa iska fiican yahay boqolkiiba boqol ammaanka waa sugan yahay maanta jirta dhammaan muscab oo ku salaamaya dhammaan muslimiinta waa salaamaya gaar ahaan dadka gobolka waqooyi dhammaan shukran jooga dhammaantood waa salaamaya thank you dhimbil wuu mahadsan yahay dhegeystiya ugu dambeeyaan fursadda u siiyo xubintiis wax wanaagsan iyo xubinta wargeystaha sidoo kale soo maqasheen waa hagaagi dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeysan dhammaantiin subax wanaagsan aroori suuban ee taariikhdu saaka xukun beeganta saddex iyo labaatanka bisha labaad ee februaayo sanadda labada kun saddex iyo lab- waa saddex iyo labaatanka maalin khamiis ah dhegeystayaal barnaamijka si wada jir waxaa u daadihin doonaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil waana barnaamijka inta badan dhegeystayaasha aad ku xiiseeyeen u- u daneeyaan waana arrimaha qoyska dhegeystayaal kuna xa- ku ogaan xaaladaha Ee, weliba sida iminkan mujtamac ama bulshada laga doonayo in in badan ay ku kala qaadaan bal wuxuu qoyska yahay iyo sida cid waliba ay u fahmi karto qoyska gabar waliba nin waliba bal inay xil iska saarto qoyska anagana xil ayaan aga saaran dhegeystayaal waa tan khamiis walibaan usoo qaadano qodobo markaasi kala duwan oo dhegeystayaashaan ugu talagalno qeybaha dambaan dhegeystayaasha fursadda u siina si ay uga qeyb qaataan fursadaha iyo aragtiyada kala duwan ay hay markaas u hayaan lambarada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan balse waa qeybaha dambe dhegeystayaal waa tahay balsaaka talow maxaan u haynaa dhegeystayaasha barnaamijka muscab iyo yuusuf bakad ayaa si wada jira u daadihinayaan dhegeystayaal balsaaka waxaan ka hadli doonaa dhegeystayaal arrimo inta badan dadka aysan fahamsanin laakiin u arkaan si qaldan laakiin ragna inta wada badan ay ku faanaan laakiin horta marka hore waxaan isweydiinaynaa dhegeystayaal gabadha kay aad u danaysa caruurteeda ninkeeda waa su-aasha meesha saaka taalle kay waa gabadha caruurteeda iyo ninkeeda ka ay aad u danaysa ama ay aad u qadarisaa dhegeystayaal haddaba caadi ahaan ma jirto nin ama gabadha markaas mas-uul ah ama mas-uuliyad jaceyl markii loo fiiriyo in ay burburaan qoyska markii laga hadlayo dhegeystayaal isfahan la-aan kastaa iyo sidoo kale in khilaaf kasta oo soo dhexgala labada qof haddana dhinac kastaa waxa uu jecel yahay inuu markaasu dhowro dhismaha qoyska gaar ahaanna marka ay ubad ay jiraan miska ca- qoyskaasi caruur ay markaas haystaan laakiin haddana waxaa jira noocyo ragga oo ka mid ah oo ay markaas dumarka ay aad u karhaan oo in inay markaas eh, dhayal ahaan ay markaas ku adagtay inay kaga tegaan iyo sidoo kale in noocyada iyaguna ay dumarka ka mid ah ee nu dhib kasta uu ka tirsanayo oo howl kasta oo markaasu ku jira ama howlo yari ahaatee amaysan kaga tegi karin qormaada waxaa maanta dhegeystayaal aan diiradda ku saaraynaa ama hadallada qaar aan ka hadli doonaa macnaha ee tahay ee daba socoto waxyaalaha aan diiradda ku saarayna dhegeystayaal waa tan saaka ay tahay waxay maxay tahay waxa ragga gabadhaas uu kan kaga kaga tegi karin sidoo kale gabadhana amar ninka raggan uu kaga tegeen gabadhaasi waa su-aalaha aan dhegeystayaasha inta badan aan doonayna inaan qaarkooda ka fahmno laakiin intoo badan gabdhaha ma fahamsanee laleeyahay iyo sidoo kale ragga labada dhan markaa fiiriso ma fahamsan dhammaantood waxyaalaha iyo dulucda marka sheekada aan kuu sheegi doono adaa gadaal dambe ka fahmi doonee bal inta badan labada ma fahamsano waxyaalaha labada qof ay iskugu dulqaadan karaan iskugu fahmi karaan markay imaato qoysaska iyo weliba gabadha inay dhexda u xiran karto laakiin halkan su-aal yar oo kooban ayaa taallaa waxaa laleeyahay kebee kala door qaadaa ama kala doorbidaa gabadha caruurteeda iyo ninkeeda dhegeystayaal taasi hablaha inoo da- dabcan hablaha ayaan u da- u dhaafaynaa bal ayaga qaabkay u arkaan ama qaabkay uga dhiiban karaan aragtidooda dhegeystayaal bal qeybaha markii dambe ay ka- waa qeybaha dambe markaan fursadda u sino siday u kala- dabcan u kala qaadaan ayaan arki doonaa dhegeystayaal haddii gabadha ninkeedu ka ekaato waan arki doonaa haddii caruurtu ka ekaato waan arki doonaa waa su-aal laakiin adag oo cid walba waxaa la yaabaa inay markaasi shaki kala geliso laakiin gabadha waa la kala garanaya haddii caruurteeda ay markaasi inta badan diiradda saarto barnaamijkan waad ku dhegeysan doontaa waa ku arki doontaaye hooyadana waxaad ku arki doontaa mise waa hooyada caruurta lehe ama waxaa ku arki doontaa inay mar weliba ninkeeda ay doorbido ama ay daryeesho mar weliba markii loo fiiriyo caruurta mise caruurta ayay do- ay dabcan xanaanaysaa oo ku mashqu- ku ma- mashquul mar weliba iskaga dhigtaa mise ninkeeda ayuu markuu guriga joogo mashquul iskaga dhigtaa dumarka waa labadaas ayaa la kala leeyahay ama noocaas ay u kala baxaan laakiin taasi kuma dheeraanayne ee qodobka aan had dib ugu soo noqona dhegeystayaal haddaba sidaan kuu sheegayno waxaa labada dhinac ee hadda aan ka hadlayna dhegeystayaal ayaa ah in cid waliba aysan jeclin in qoyska uu burburo ama isfahan la-aan khilaaf waliba soo kala dhex in la kala tego haddana dhinac kastaa waxa uu jecel yahay in dhowr dhismo ama qoyska laga hadlayo in ay marka hore ubadka dhexdooda uu ku jiro ay qof waliba uu ku qiimeyo ku qadariyo haddaba waxaan ka hadlaynaa hooyada waxaa dhab ahaan leeyahay hooyo kasta ama ilmaheeda wax kasta oo kale ee ka jeceshahay ma jirta wakhti iyo maskaxba gelisaa daryeelkaysa laakiin haddana waxaa jira hal shay oo ninka inta badan uu gabadha ku xiiseeyo ay ka mid tahay markay hooyada caruurta ay aad u daryeelayso markay hooyada la socoto caruurteeda waxbarasho ay tahay mise muuqaalada markaad fiiriso gabadha muuqaalo waa caruurta muuqaaladooda caafimaadkooda waxtarkooda waxbarashadooda howlahooda ca- waxaasoo dhan inta badan howla hoosh waa hooyada ku mashquulsan mashquul iskaga dhigto laakiin haddana waxaa markaas inta badan la diidi karin in hooyooyinka ay si kala ubad dabcan aad u kala ubad jecel yihiin kuna kale markaasi kala fiican yihiin barbaarinta caruurtooda qobarada cilmi baaristu waxay markaasi sheegayaan in bulshada wax ay aaminsan yihiin inay ninku uu si gaara u jecel yahay gabadha uu markaasu ka dareemo inay daryeel dheeraad ah ubadka u hayso waa qodobka koowa- koowaad ee dhegeystayaale waxaa leeyahay gabadha inta badan fahan dhegeystayaal waxaa leeyahay gabadha uu ka dareemo inay daryeel dheeraad ah ay ubadka u hayso waxaa til- waxaa leeyahay waa tan a- aad ugu daneeyo uu u xiiseeyo sidoo kale uusan ka fogaan karin uuna ka tegi karin mar weliba ah, gabadhaasi xitaa uu haddii hadallo qaar ama waxyaalo qaar dhexdooda dhex maro ay ku adag tahay inuu ka qoomameynayo oo uu ka warhayso caafimaadkooda muuqaaladooda caruurta ama bilicdooda dhegeysta sa u taqaano xaragadooda lebiska iyo weliba caafimaadkooda xitaa waxbarashadooda iyo weliba howlaha nololeed oo dhan in gabadha inta badan ay diradda ku saarata caruurta nin kasta waxa ay markaasi ku adagtahay in uu markaasi dhayal kaga tegi karin gabadhaasi oo sidoo kale haddii qalad uu galana ninkaasi dhabanaha uu iska qaraacayo waa tan inta hadda la leeyahay lagu dabcan lagu lagu aadka loogu hadalhayo uuna leeyahay ninka maxay tahay aafadaasi mise gabadha oo hooyadaasi aadku ugu qaadanayo intaasoo keli miya maya balse waxaa laleeyahay waxaa u hoos hoosta ugu jirta haddii ho- dhegeyso waxaa leeyahay taasi waxaa u hoos jirtaa intaasi intaad ka arkayso ogsoono waxaa leeyahay haddii aad arkayso ilmahaasi caafimaadkooda qaba muuqaaladooda aad ku quruxsan waxbarashadooda iyo daryeelkooda ogsoono waxaa haddana hoos socotaa midda u hoose oo qarsoon oo sidoo kale dadka aan la daraysin oo hooyada u hayso ninka waa tan ay ku soo jiidan karto kuna sh- dabcan inta badan uu og- og yahay waxa ka dambeeyo caruurtaasi quruxdu markuu arko in asagana saas loo qurxinayo laakiin koormaa la fahmaa taasi tani waxaa hadda lagu soo qatimay ama lagu soo eh, gobagabay waxaa la leeyahay taasi iskama imaato balse waxay imaataa markay gabadha fahansan tahay mise hooyada fahansan tahay ubadkeeda koowaad labaad saddexaad ayay fahmi kartaa waxay tahay macaan dabcan macnaha guriga ama macnaha qoyska iyo weliba macaanka reerka ama qoyska intaasi ayay fahmi kartaa laakiin dhammaantood ma wada fahmi karaan haddana in ay arrintaasi ay dabcan int- dabcan si dhaliil ah ama dhaliil fara badan ay kaga imaan karin ogsoono waxaa haddana sii raaciyey in wax waliba ay iska dhagatirayso wax waliba kaga imaado dhanka kale waxaa keliya ku mashquulaysaa gurigeeda iyo caruurteeda iyo weliba nolosha ma- caruurteeda iyo sidoo kale saygeeda ama ninkeeda waa taasi keenaysaa in ninka inta badan uu gabadhaasi ku adkaado oo kaga tegi karin kaga fogaan karin waxaa la sii raaciyay dhegaystayaal xitaa inay is- iska dabcan laba dumar oo hal guri wada jooga oo loola jeeda ama ninka raadle hada waa hal nin oo dabcan waa nin laba qoys wada wada qaba ama gabadha ama re- laba reer wada leh inaysan isku mid ahaan karin xitaa tan hore markii loo fiiriyo daryeelka markii waxaasoo dhan laga hadlayo waxaa laga yaabaa tan dambe inay taasi la imaan karin waa tan inta badan oo ragga qaarkood ay u kala xushaan hablaha inkastoo laakiin ilaahay subxana wa tacala qur-aankiisa noo kala sheegay in dumarka labada simo haddii uu qofka guursanayo laba saddex afar uu guursanaya ha labada simo laakiin inta badan waxaa leeyahay meelaha ee ash- ishiisa ay ku roon tahay meelaha markaas eh, dabcan dhabankiisa mase ay barkinta qaban karto keliya ayuu inta badan u cararaa waana garan karaysaa dhegaysaal in hablaha saasay u kala firfircoon yihiin waxaa laga hadlaya jiilka hadda jiro iyo weliba waxaa hadda laga hadlaya waa noocyada eh, qoysaska ee inta badan hadda isbedbedelayo oo nooc kale muuqaal kale iyo wejiye kale hor leh inta badan la imaanayo haddii taasi la fahmo waxaa leeyahay waxaa waalah lama arkeen nin markaasi ka tego xaasaskooda ama mala ark amse ma la arkeen gabar markaasi ninkeeda afka ku celinayso mise la hadal aad ku hadal celinayso mise la dagaalamayso mise dhibaato u geynayso ninkeeda buuq iyo qayli dhe- gurigeeda markaasi ka dhex samaynayso waa waxa keliya ragga ay ku xasilaan eh, sidoo kale laga dareemi karo dhabanadooda ama loola jeedo wejiyadooda inay markaasi faraxsan yihiin sidoo kale murugaysan ka muuqanin ninka ragga waxaa leeyahay waxaa laga gartaa markuu gurigiisa ka soo baxayo oo la la ogaan karaa ama la fahmi karaa in dhibaato ama buuq markaasi ay ka dhex jirto gurigiisa kadib waxaa lagu ogaadaa eh, dabcan hab socodkiisa mise siduu asaga u socdo iyo sidoo kale in haabka uu u hadlayo haddaad aragto nin hadallada isku dardaraya haddaad aragto nin markaas ha- ha- hadallada markaas kala hilmaamayo ogsanow hadal walba uu ku hadlo waxaa laleeyahay waxaa kaga soo dhacaysaa maskaxda buuq gabadhii ay markaasi ku samaysay halka kuwa qaarna ay dan iskaga dhigin oo markay guriga kala imaadaan ay arrimahaas dhibaatadaas ay la kulmaan waana caqabadaha ugu weyn ee hadda ragga kal- ee- ee dabcan haysto inkastoo laakiin la leeyahay ayaga mararka qaar dhibaatada sabab u ah inkastoo laakiin labadana haddana la wada simi karin ama la dhihi karin ninka ee qaladka ama gabadha ee qaladka intooda leh laakiin nuxurka sheekada ayaa ah dhegeystayaal waxaa gabar weliba ay hadda cilmi baarista lagu ogaaday ama bulshada ay lagu aaminsan yahay in ninka si gaar ah gabadha uu jecel yahay markay eh, dareento daryeel dheeraad ah ama siiso daryeel dheeraad ah ubadka waa asaga ay u hayso caruur- waa caruurteeda ay markaasi ka war hayso caafimaadkooda muuqaaladooda jireed iyo muuqaaladooda dhareed dhegeystayaal xitaa waxbarashadooda iyo weliba howlaha nololeed oo dhan taasi waxay u sahlaysaa u fudin kartaa ninka in ay gabadhaas aysan ka baxsan karin sidoo kalena uu daryeel xumo oo damca ay kaga tegi karin xitaa walow xitaa haddii ay dhacda waxaa leeyahay waxay kusii adkaanaysaa nolosha ay ninkeeda kaga baratay kana fahantay dhegeystayaal iyadoo isku celcelinayso kuna ilaalinayso kuna daryeelayso ubadkaasi halkaas ay ku hayaan ogsoonow taasi waa qodobka koowaad dhegeystayaal waana tan keliya fa- fahm dabcan sirta ay ku duugan tahay una sharixi karto noloshana fahmi karaa dabcan u sharixi karto kuna fahmi karaan habdhaqankaasi haddii gabadha laga helo ogsoonow waxaasoo dhan ninkaada gacanta ayaa ku haysaa waa sir lagu xaday waa baaritaano lasoo saaray laguna ogaaday dhegeyste inkastoo laakiin sida horaan baan kuu sheegay qaybta dambe adigan kuweydiin doonaa waa ub- waa hablehe haddaba keebee daryeelka ku fiican tahay ninkeeda iyo sidoo kale carruurta waa gabadha hadday laba iyo hal iyo saddex ay haysato see u kala qaadaa mise hal ayay ka wada dhigtaa inkastoo laakiin ay dhihi karin halba ii yihiin laakiin waxaan kaa rabnaa oo keliya waa qaybaha dambe hablehe sidee dumarka ay raggooda iyo carruurtooda u kala daryeelaan teenee daryeelka uga fiican yihiin ma ninkooda ah mise waa carruurtooda musab
waayahay Eh, yuusuf waa su-aal markaasi een, aad u adag aadna u fudud Eh, gabdhaha qaarna way ku adag tahay gabdhaha qaarna way ku fu- way u fududahay aa dan isgaranayso tan is garanayso dabaan Eh, laakiin way iska caddahay haddana Een, markii halkaasi ay yimaadaan caruurta iyo xaajigii mid kaloo hormarinaya midka kale anagu ma sheegin iyagiyaa sheegi doonaa laakiin haddana yuusuf eh, sidaa soo sheegtayba eh, ninka caqliga leh sida aan markaasi eh, munaasabka ah waxaa leeyahay eh, dumarku markaasi waxaa jira kuwa uu fasixi karo Aad iyo aad.
iyo kuwa uu Uu fasixi markaasi uu karo.
fasixi karin Mhm.
ay dhib ku tahay inuu Sax, furo ay ku adag tahay xitaa markuu dhibaatooyin kale ka tirsanaya iyada mhm, mhm.
dhibaatooyin kale uu kala kulmayo Mhm.
Ma- sababtoo ah waxay tahay waxaa jira waxyaabo gaar ah ee uu indhaheeda uu ka arko habdhaqankeeda uu ka arko maamulkeeda iyo Uu ka arko.
gurigiina uu ka arko uu ka fahmaya gabadha uu ka fahmayo Mhm.
saas la ajrigeed dhibaatooyin waa laga yaaba cillada iyo gabadha dhankeeda ka jira Mhm.
dhibaatooyin ayuu ka tabanaya Mhm.
laakiin haddana Mhm.
wuxuu u dhabar adeegaya wuxuu leeyahay allaylehe haddii aad furto Mhm.
hadhow meeshii ay ka wanaagsanayd Mhm.
meel qof kuu buuxiya ma waysa aad iyo aad laakiin ninkii aan caqliga qabin yuusufow Mm, mhm.
ee fudaada Mhm.
dee ma fiiriyo Aad iyo aad.
wuxuu fiiriyaa oo keliya ciladii yareed ay jirtay laakiin wanaagii iyo dhibaato iyo iyo yacni Intooda meelihii kale ay ka haysatay gabadha waxyaalihii ay ka daryeelaysay Ma fiiriyo.
kama eegiyo Mhm.
waana waxa maanta aanu ka hadlayno adigu gabaray ma tahay sida yuusuf haddaa uu sheegeen af- afada hooyada ah ee markaasi daryeesha xanaanaysa carruurta ninkana u roon ee hadhow xitaa markii uu damco odaygii in markii khalad uu imaado uu ka tego inuu ka tegi waayo inuu furi waayo inuu isdhaho meeshan yaa ku buuxin doona laakiin haddana yuusuf hooyo kasta ma ahan sidan Sax.
hooyo kasta ilmaheeda m- sidan uma daryeelayso isku mid maa isku mid maahan waa la ogyahay hooyo kasta carruurteedu way jeceshahay Ee, wakhti ayay gelisaa maskaxay gelisaa laakiin haddana levelkii ama heerkii ayaa kala duwan laga yaabo maanta een, hooyo xaliimo iyo hooyo faadumo inay kala yihiin sida ay carruurteeda iyo ninkeeda u daryeelayso inay ka duwan tahay tan kale oo ay ka hoosayso ama ay ka liidato marka adigii liitay Mhm.
dee ninkii dabcan hadhow markii uu imaado si xad aanu ka hadlaynaba eh, khaladkii iyo weliba ciladihii uu kuu arko si fudud ayay markaasi ooga go'i kartaa go-aankee waa leeyahay ogsoono waa tan haddana la leeyahay wuxuu keliya dumarka ninka uu ku jeclaado waa caruurtaasi aad iyo aad Mhm.
waa waxa keliya ee isku soo dhaweeya yuusuf inaad carruurtaasi daryeesho inaad carruurtaasi hooyo wanaagsan aad u noqoto walow marka ugu horeba ninka ragga looga digaya la leeyahay carruurtaada inaad hooyo fiican u dooqdo waxay bilaabanaysaa guurka ka hor balka musacbo ka waran haddii ay hooyadaasi mar mar waliba ninka guriga u soo galo ee ar- u arko wiilkiisii oo aad mar waliba labisan oo dha- dabcan saliid loo mariyey Oo loo loo qabeeyey qabeeyey, mar aad iyo waliba aad u carfayo ilmihi yaraa gabadh yaraad dabcan ninkaas wuxuu dareemayaa dabcan ninkaasi inta waxaa laleeyahay gudaha uusii dhaafin oo fadhiga u gaarin haddii xitaa caruurta ay ka hormaadaan isla markii waxaa leeyahay waxaa niyadiisa ku soo dhacaysaa in gabadhiisi sida ilmahaas yar ay u labisan yihiin oo u carfayaan oo uga hormaanaan u qo- in durba g- maskaxdiisa leeyahay waxay sawiranaysaa in sidoo kale xaaskiisa ay sidaasi maanta u quruxsan tahay asagana Waxaa u la- qurxinayso waxaa la leeyahay marka indhaha bab uu ku siiyo fadhiga intuu usii dhaaqin had u dhaqaaqin waxaa la leeyahay wuxuu arkaya haddana fadhiga in lasii hagaajiyey inta Hagaag.
fadhiguusa gaarin waxaa la leeyahay in gogashiisa sariirta lasii hagaajiyey sax dabcan waa nin markaasi maskaxdiisa degan oo wax waliba wuxuu tamininayo mase maskaxdu ku haysto inay diyaar u yihiin waa tahay waxaana ka bilaabataa leeyahay caruurta aad iyo aad way fahansan yihiin yuusuf ee, wallow dadka ee, k- si kala duwan loo kala abuuray Aad iyo siday aad.
dhahaan dadka si kala duwan ayaa loo abuuray qof walba iyo waxaa waaye habdhaqankiisa laakiin haddana Marka- meesha ugu koowaad ay dhibaato su-aasha ay tahay yuusuf ayna kasoo bilaabanaysa arrinta waa cidda gabadha hooyada marka ugu hore waa in ay gabadhii kusoo tarbiyeysaa sidoo kale ay bartaa wixii ay laga rabay in sidoo kale gurigeedii marka ugu hore halka laga soo guursanayo ay kala imaato sababtoo ah waa sidii kal hore aan sheegnayba yuusuf geedka marka uu yaryahay ayaa wanaagsan in la toosiyo Aad oo iyo uu marata si toos oo oo qalocneen uu ku baxo laakiin hadda way adkaanaysaa hadhow gabadhii aan waxaasi lagu soo tarbiyeen tusaale usoo qaada yuusuf carruurta hadda markii eh, for example qurbaha oo kale ay ka yimaadaan oo lagu leeyahay halkan dhaqan celis ee loo keenaya waxyaaba la mid ah waxyaabaha halkaasi ay ka baranayaan inta inta joogaan ayaa waxaa ka mid ah eh, nolosha guurka nolosha maratay qoyska sida gu- ciddii loo wanaajin lahaa sida ciddii loo maamuli lahaa iyo waxyaaba eh, la mid ah yuusuf waxaa arkaysaa gabar yar oo markaasi afar iyo toban sano meelahaas jirto saddex iyo toban sano jirto laakiin ciddii looga maarmay hooyadii iska baxayso subaxii shaqada iska aadayso meeshii maqaaxideeda iska soo shidanayso meeshii ay khudaarta kusoo gadanaysa iska aadayso ama dana kale iska soo qabsanayso shaqo kale aadayso waxay ogsoon tahay ee, gabadhii yareed ee afar iyo tobanka sano jirtay ay wixii u dhiibaysaa ciddii qado u diyaarinaysaa guriga hagaajinaysaa wax walba ee maanta hooyadaasi qabanleed iyadaa qabanaysaa iyo waxaa arkaysaa tu da'deeda siddeed iyo toban sano ah laakiin haddana aan lagu aaminaynin gurigii ogsano muscaw waxaa leeyahay khubarada cilmi oo dabcan waa khubarada cilmiga arrimaha qoyska ee ogsano waxaa leeyahay markay imaanayso gabadha reerkeeda ama markii la guursado in caruur dhasho ama hal laba saddex waa laleeyahay uma waxaa leeyahay tani ma aha mid ku salaysan in gabadhi wax lasoo baray maaha waxaa leeyahay gabadha waxay ku xiran tahay sida iyada isku nidaamiso mise sida iyada isku qurxin- isku qurxiso ayay ku xiran tahay markii gabadha guri joogto waxaa leeyahay hab ay tahay ga- een, murwe ay tahay markii gabadh ay tahay waxaa leeyahay way kala tahay oo gabadhaasi waqtiga waxaa laga yaabaa in juhdi fara badan dadaal fara badan isku bixda laakiin inta badan waxaa leeyahay haddii ay iska keenkeeni jirtay iska keenkeenkaasi wuu dhammaanaya laakiin haddii natural u ahayd mise joogto u ahayd mise ay u ahayd in gabadhaasi mar waliba saafi ah ama ay ka ahayd Hagaag.
inay isnidaamiso isqurxiso waxaa leeyahay way sii joogteynaysaa laakiin ogsoonow yuusuf haddane joogtayntaasi iyo nidaamkaasi waa inay guriga hooyadeed kala timaado Aad marka iyo ugu aad.
hore Mhm.
sidaas sheegtayba way ku adkaynaysaa hadda gabadha in wax markaasi loo sheegay loona qorqoray waa laga yaabaa inay isku daydo maalmaha ugu hore iyo bilaha ugu hore laakiin haddana halkii inay ku laabatay yaa macquula maalmo kadib iyo bilo kadib balse Like- waxaa le- balse waxaan leenahay waxaasoo dhan caruurta ka- yaa laga- laga arkaa gabadha haddee ca- caruurtaada maanta eh, xitaa waxaa la arkaya mararka qaar een, markuu ninka shaqada ka imaado inuu markuu ilmahaas si ka dareemo isla markii uu- uu yani xitaa uu la hadli karin uu iska dhaafo dha, bal kaalee baa ilmaha u qabay xataa asaga ilaan waa sigii maanta shaqa ku maqnaa durbu markuu arko wuxuu u dul qaadan waaya ilmaha ishooda Sax.
iyo rafaadka ka muuqdo markaas markaasu maa maqlay inay kuleeyihiin "Na- ilmaha maanta o dhan ma- may ordayeen oo ma- banaankii ku ku maqnaayeen oo ciyaarayeen dabcan wuxuu ula jeedaa ma dhihi karo ilmaha ma u qabiisan mise mise biyo ma jiraan dabcan wuxuu uu ku dhaga hadla wuxuu mise leeyahay tuubadayaa go-an maxaa tuubadii maanta oo ilmaha- wuxuu ku- ku dhaga hadlaya la soco Waaye.
wuxuu leeyahay ilmaha maanta maxaa eh, maxay dhaha- maxay tahay ilmaha maanta il- eh, ilgo-a ka muuqdo ma banaanada ku ciyaarayeen oo manaasi ordayeen Mm.
laakiin hadday isfahmayso Sax.
isla markii banaanka u kaxinayso ilmaha way u qabanaysaa laakiin ma ogi hadday dhahdo asaga u qabiisan caruurta waa yahay waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhegeysaneysaan saaxib yaal dhammaantiin subax wanaagsan warkii sagaalka subaxnimada maqli doontaan xamdi gurey hadduu ibaaraale ka noqdo qeybaha dambe isku soo noqodka dhegeystayaashan fursado fara badan siin doona hadduu ibaaraale ka noqdo dhegeysa dhammaantiin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan kuwa ku sugan nairobi nawaxigeed waxayna ka dhegeysanayaan hal eber shan dhibic sagaal halka kuwa mombaaso ayna ka dhegeysanayeen nawaxigeeda hal eber saddex dhibic shan saaxiibada gaarso dhadhaab xeryaha qaxoojiyada tanaarifa masalaan waxayna ka dhegeysanayeen sagaashan toddoba dhibic hal halka kuwa wajeer iyo habasweyne nawaxigeeda naga dhegeysan sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera iyo beled xaabo suufta waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halka kuwa muqdisho ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic waa eber istiilo balambala madowgaashi iyo sidoo kale meer waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal qaybihii koowaad ee barnaamijka ee soo dhegeysateen sidoo kale si wada jira waxaa idinkugu daadiyinaya anigu waa musac ismaaciil weliba yuusuf bakad inagoo naga maqlaya mawjadaha kala duwan ee idaacadda iyo weliba barteena website-ka ama internetka oo si toosa aad nooga dhegeysan karaysaan barnaamijka qoyska dabcan sidaad dala socotaan aalaba waxaanu ku eegnaa arrimaha qoyska waxyaabaha markaasi iyagu ka dhex jira qoysaska soomaalida kuna soo badanaya maalmahan sidoo kalena khilaafaadka iyo caqabadaha kala duwan ee wajahaan iyo halka xalka uu ku jiro sida markaasi looga gudbi karo loona yareyn karo qoys burburka sii badanaya ayaanu ku eegnaa dhegeystayaal iyo sidoo kale dhanka iyo barbaarinta ubadka tarbiyada wanaagsan laakiinse maanta waxaa markaasi miiskii noo saaranaya waxay tahay ninka ragga ah isagu markaasi caqliga uu saaxiibka ah ayaa waxaa markaasi jira haween ama noocyo ka mid ah gabdhaha ama dumarka markaasi u dhaxa oo uusan markaasi ilaawi karin furi karin dhibaato kasta oo ay u geysato khilaaf kasta oo markaasi kala dhexeeya caqabado kasta oo soo dhexgala laakiin haddana waxaa jirta meel uu ka arkayo meel ishiisa ay hayso meel markaasi uu leeyahay allayle xitaa dhibaatadan ay kuu hayso taas wanaaggaasi ayaa ku ilaawi karaysa iyo haddana kuwa iyagu iyadoo markaasi waxyaabahaasi oo dhan jiraan haddana aan waxba ogeyn oo ka sii socda waannu soo sheegnay qaybka koowaad oo waxaan dhahnay waa afada hooyada ah hooyada ah markaanu ula jeedno waa midda markaasi ninka iyo carruurtaba darayeesha wanaajisa sidoo kalena markaasi si wanaagsan u xanaanaysa waanu ka hadalnay dabcan waxaa laga hadlaya ma ahan ubad jeceel iyo nin jeceel laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay daryeel iyo wanaajin ayaanu ka hadlaynaa mid markaasi wakti iyo maskaxba lagu bixinaya iyo maalba dhammaantooda laakiin haddana yuusufo waxaa leeyahay waxaa jirta in markaasi raggu haddana nin kasta uu jecel yahay in hadal iyo howl wax kasta oo markaasi afadiisa dhex mara ay sir ahaadaan oo xitaa aanay qoyska gabadhu ogaanin nin kasta wuu jecel yahay maanta ma rabo wax kasta oo dhex maray wanaag iyo xumaanba inay dibadda u baxdo ama dibadda u baxaan in la maqlo ama ay maqlaan jaarkii ay maqlaan ama qaraabadii ay maqlaan ama asxaab iyo saaxiibo kale ay maqlaan ama dadka kaleba ay maqlaan dhammaantood ma rabo yacnii waa waxa uu ku taamayo uuna doonayo iyo in markaasi ceebihiisa aanay gaarsiin hooyadeed iyo weliba saaxiibadeed yacni ninka saas ayuu rabaa in gabadha wax walba oo dhacay ama ceeb ha ahaadaan ama wax kale ha ahaadaan ay bannaan ku maqleen laakiin hadda yuusuf adduunkan maanta aynu joogno twenty twenty three ayaanu joognaa waxaad arkaysaa dad markaasi iyagu isqabay lamaana ahaa haddana haddana ceebihii qofkii kale bannaanka keenaya intee lagu jiraa social media ayaa lasoo fiidhiisanaya yuusuf meesha tictok la yidhaahda ayaa ugu badan waad aragtay aan filaya qofkaas halka ayuu soo fiirsanayaa life ayuu soo gelayaa kumanaan qof ayaa fiirsanaysa laakiin wuxuu leeyahay waa gabadhii tusaale waxay leedahay faarixii aanu joognay ama wada joognay oo hal cunug aan u dhalay tusaale ama laba cunug aan u dhalay ama xitaa waxba aadan u dhalin hal sana iyo laba sana ay wada joogteen lakiin waxay leedahay waa nin sidaasa waa nin halkaasi ka daciifa waa nin halkaasi markaasi aan ku wanaagsanayn waa nin yacni yuusuf caadi iyo kuu sawiraysa markaasay bannaanka kuu keenaysaa waad fahmi kartaa adduunkan hadda aynu joogno siro badan oo idinka idin qorsoonaa ayay bannaanka keenaysaa waxaana markaasi laga digaya arrintaasi ay tahay raggana aanu jecleen laakiin gabadhu hadday tahay mid sirta qarim karta waxaa leeyahay waxyaabo badan khilaafaad badan cillado badan daciifnimo badan oo gabadha dhankeeda ahaa ayuu ku hilmaami karaa ayuu isaga daan karaa oo isleeyahay allaylahee bal meeshan hadday ka soo baxday oo meel wanaagsan ay tahay haddana waxyaabahaasi waa ninka caqliga uu saaxiibka dabcan weli aanu ka hadlayno ma ahan ee, dadka fudeedka badan ma ahan dadka ee, inta badan maalmahan ee, iyagu waddada ay maraan maraan laakiin haddana yuusuf ee, waa wax markaasi laga deegaya mar kasta waa wax la leeyahay ee, waana soo badanayaan waad aragtay ma ahan hal ma ahan labo soomaalida iyana markaasi ay ku soo badanaysaa dhallinyarada dhexdeeda xitaa yuusuf ee, markaanu ka hadlayno maanta ee, arrinta oo dhanka ragga ee, marka- dhanka dumarka ka imaanaysa hadda ragga qudhoodu iyaguna ay ka qayb qaataan maalmahan oo way soo jawaabaan markii gabadhii ay kala tegeen ay waxyaabihii banaanka keentay iyo ceebihii iyo waxyaabihii khilaafaadkii waxaaba la mid ah isagana wuu u jawaabaa oo isla meeshii ayuu yimaadaa isla lifekii ayuu fariistaa isla kumanaan qof ayaa daawataa isla sidii ayuu isagana heblaayo sidan ay ahayd iyo sidan ay ahayd iyo halkaas ay ku wanaagsaneed iyo waxyaabo la mid ah ay uu u leeyahay ma ahan mala kala roonaanin dabcan waa wax markaasi hadda soo badanaya laakiin si kastaba marka laga soo tago arrintaas waxaa mar walba uu jecel yahay gabadha uu arko iyada oo ceebihiisa asturayso oo weliba hagaajinaysa siraha noloshiisana qarinaysa waa ku badbaadaysa ayaa leeyahay yuusuf ninka caqliga u saaxiibka ah qoyskiisa taasi wuu ku badbaadaya haddii gabadhii uu qabay ay sidaasii samayso kow markii ay daryeeshay isaga iyo ubadkiisii oo afa wanaagsan ama hooye ay noqoto hooye dhammaystiran ay noqotay nambarka labaad haddana markay siro badan u asturto oo waxyaabo badan oo ceebihiisa asturayso bannaanka aan u bixinaynin labadoodoo keliya ay ku kooban tahay haddana waa meel kale ugow ayaa leeyahay oo ninka uu wax ka arki karo oo ninka ceebihii iyo dhibaatooyinkii iyo khilaafaadkii uu ku ilaabi karo oo hataa furiinkii uu ku dhaafi karo oo uu leeyahay waan ugu dulqaadanaya wixii kalanagaa tunka saaranaya nin kasta way ku adag tahay inuu gabadhan markaasi dhayal ku dayacayaa leeyahay in gabadha noocan ah gabadhaanu ka hadlaynay hadda sida hadda oo kale ah oo tiktok aan soo fadhiisanayn ama social media aan imaanayn ama statuska aan maratay balaayo kusoo qufayn ama aan jiraanka aadayn ama meelaha saaluumyaasha iyo meelaha fadhiqudararka gabdhaha intay tagto ay waxyaabahaasi ka sheekeynayn waa waxa uu rabo waa waxa uu waxaa leeyahay uu kugu cafin karo waa waxa uu ku istaajin karo sidoo kale uga hortegi karo ee qoys burburka adiga oo xitaa yuusuf aan ka soo bixinin qaar ka mida mas-uuliyadahaada laga yaaba inuu kugu dhaafo ayaa leeyahay mas-uuliyadihii kale waana way ku adag tahay ninka ee waa ninka caqliga u saaxiibka ah waa ninka isaguu leeyahay yacni carruurtiisana ka fakaraya xa- qoyskiisana ka fakaraya iyo faamilkiisa oo aan rabin inay burburaan way ku adag tahay in markaasi uu si dhayalah uu ku sudaayo uuna ku dayaco gabadhan oo xitaa waxaa leeyahay wanaag kale ayuu ugu sii daraya isaga isaga ayaa xitaa wax kale u sii raacinaya yacni wax iyada markaa ay mutaysanin ayuu isaga u garanaya haddii aad tahay dabcan haddii aad sidan tahay waxaa la doonayaa inaad sii wadid keep up the good work ayaanu ku leenahay odaygii isagana haddii uu gabadhii uu ku arkayo astaamahan ama inay sidan tahayba yuusuf waa nin markaasi iska garanaya sidoo kalena khilaafaad iyo dhibaatooyin badan oo gabadhii ku haysa xitaa u saamixi karo ugu dulqaadan karo sidoo kalena isku dayi kara uuna sheegi kara kuna qancin kara inay iska bedesho waxyaabahaasi oo dhan ayaa la leeyahay haddana ee dabcan waa waxyaabaha maanta ee inta badan ee qoysaska soomaalidu ay fahamsaneen dumarkana aysan fahamsanayn raggana aysan fahamsanayn dumarka waxaa laga do- ma- maxaysan u fahamsanayn dabcan waxaysan u fahamsanayn oo aysan ogeen inay arrintaasi ama mowduucan ay ka hor imaanayaan oo wax markaasi liddi ku ah qoyska oo siro badan iyo wixii dhex maray iyada iyo ninkeeda ay bannaanka u dusinayaan xitaa diinta ma ogola yuusuf waa og tahay in looga digay dadka isqaba nin iyo xaaskiisaba ee ama gabadhii iyo ninkeeduba labaduba inay wixii iyagu u dhexeeya ay bannaanka geeyaan haddii markaasi ay wax sir ee tahay looma ogola inay bannaanka geysayaan leeyahay isagana looma ogola in wixii xalay iyo shalay iyo daraad dhex maray inuu bannaanka ku sheego isagana diyuus oo noqonaya iyadan markaasi waxay noqonaysaa gabar aan ee khayru mas-uul ah oo aan mas-uuliyaddeedii ka soo bixin haddana ee rag badan ma fahamsan iyaguna waxay u fahamsaneen oo waxay tahay ninkii caqligu saaxiibka mooy kuwa kale ee maanta aanu ka hadlayno ee yuusuf ee haddii xitaa gabadha ay sidan ay ku arkaan oo ay tahay gabar siro badan aan fakinayn oo aan markaasi asturaysa wax walba wax walba uu u sheego sidii la rabay u socdaan howluhu isaguna waxaa la doonayaa leeyahay in uu cilado kale uu jiro ama dhibaatooyin kale uu jireen ama daciif meelo daciif ay ka ahayd gabadhu oo ay markaasi ka liidatay inuu ugu dulqaadan karo maadaama ay balboynt iyo meel wanaagsan ay markaasi qoyska ka hayso ilan waa meel wanaagsan yuusuf maalinta adduunkan aynu joogno haddii sirtaada lagu qariyo wax weyn waaye horta run baa fiican haddii ama gabadhii ama ninkii uu sirtaada kuu qariyo oo waxba kaa sheegin hagaajinaya siraha noloshaada qarinaya wax walba markaasi idin dhex marayo ceebahaaga asturayo yani waa waxaa loo baahan yaya leeyahay maanta qof walbana uu doonayo in markaasi uu u sameeyo sidoo kalena ay ka hortaga ay ka hortegayaan haddana yuusuf si kastaba uu ninku markaasi u faxal u yahay haddana waxaa markaasi ku beeran dabeecadda in gabadhu aanay markaasi daraysanayn dhibaata uu dhaqaalaha markaasi ku soo saaray yacnii ma darinsano gabadha mar kastana kharashka ay markaasi ka doonaysa waxa uu ula muuqdaa mid aan ku habboonayn halka ay ku bixinayso xitaa isagoo oo siinaya ayuu markaasi uu hoos isugu sheegayaa inuu yahay kharash aan loo baahnayn waad aragtay qoysaska qaar ee maanta aynu joogno in waxyaabahaasi ay ku badan yihiin waxyaaba maala yacni aan leeyahay kharashaadka aanu markaasi meelo aan markaasi gabadha leh jeclada badan si kale haddaan u dhigno wuu jecel yahay yacni ninka wuu rabaa gabar markaasi lex jeclo badan oo ka fakaraysa xoolihii haddii baadiye aad joogtana wax halkaasi lagu dhaqanaya waa xoolo oo arigii iyo geelii iyo lo'dii ayaa laga fakaraya xitaa dameerihii ku dar haddii magaalada la joogana waxaa laga fikirayaa dee shilinkii lacagtii ayaa laga fikirayaa wax kasta oo markaasi oo dabeecadda gabadhu ay dareensaneen iyada waxaa laga yaabaa in markaasi kharashka ay markaasi uu la muuqdo mid aan kuaan ku habboonayn halka ay ku bixinayso inuu asaga u arko laakiin gabadhii aan danaysanayn ayaa laga yaabaa oo iska leedahay dee waa umala qaataa kharashka lacagta waa laga qaadaa xitaa maalmahan waad aragtay qaarkood gabdhaha marka la guursanayo waa la iskugu sheekeeyaa oo orientationka la mariyo gabdhaha qaar ay ka mid tahay oo gabdhaha saaxiibadooda ay mariyaan yani in budget loo soo sameeyo yuusuf waad aragtay budget ayaa loo soo sameynaya gabadhii waa in bishii intaas lagu siiyo waa in intaasa ku bixin karayso yani waad fahmi kartaa adduunkan haddaynu joogno meelo badan oo ka mid ah soomaalida waa ay sameeyaan yani orientationkaasi in sidaa arday fooman ku biiraya maanta oo kale oo laleeyahay sidan ha sameyn sharciga iskuulka sidan waaye ee halkaasi ayaa lagaa doonaya inaad ka baxdo iyo halkaasi ayaa la rabaa inaad marto sidaasi si la mid ah waxaa leeyahay iyaguna gabdhaha kuwii ama ka sii horeeyey ama guurka uga sii horeeyey ama asxaabtooda ama ku dhidhibaa orientationkaasi ay marinayaan ayaa leeyahay iyaguna xitaa isagoo siinaya ayaa lacagtaasi wuxuu markaasi iskugu sheegaya inuu yahay kharash aan loo baahnayn wuu ku siinayaa yes lacagtii wuu ku siiyey ama xoolihii aad u baahneed wuu ku siiyey laakiin haddana wuxuu leeyahay xoolahaasi loo baahno dabcan marar badan wax markaasi waa iyadun uu qaldan yahay laakiin waa dabeecaddiisa sidaa awgeed ninku waxa uu si gaara u jecel yahay mar walbana uu rabaa uuna daneeyaa gabadha uu ka dareemo lexjeclada iyo iyadoo isaga markaasi ka ilaalinaysa inuu kharash micno daraa galo ama iyadoo markaasi tashiilaysa dakhligooda gabadhaasi waxaa leeyahay waa il gaara ayuu ku hayaa isaguna yuusuf ragga waxaa uga darmalaya leeya meeshaasi qarashka yacni gabadhii maanta howlahaasi ma ahan gacan adag marka laga hadla yuusuf laakiin haddana ragga dhaqaaliyahanka tashiilka ayaa laga hadlayaa ragga dhaqaaliyahanka ayaa garanaya yuusuf maanta markaad u tagto qof dhaqaaliyahana oo aad aad dhahdo tusaale intaas yuu mishaarkeyga yahay toban kun oo mishaar ayaan qaadanaya markaa ku dhahdo yusuf waxaa leeyahay qofkaas wuxuu kaaga soo saarayaa gurigii kiradi wuxuu kaaga soo saarayaa cuntadii xaskee bixinleed iyo lacag aseef garaysato ayuu kaaga soo saarayaa waa toban kun oo lacag kenya oo salari mishaaraad qaadanayso si la mid a gabadh iyaduna markay lexjeclo markaasi ay hayso wax tashiilayso iyaduna sidaasi si la mid a ay samaynaysa ayaa leeyahay yuusuf waana waxyaalo badan oo jiro ninkana wuu jecel yayaa leeyahay gabadhaas mascamo taasi waxay hadda ku imaatay markii laga hadlaya gabadha inta badan waxaa leeyahay waxay la soconaysaa ninka waxa uu bixinayo waxay la soconaysaa wuxuu ninka reerka u tashilayo waxay la soconaysaa wixii qoyska masruuf aan soo gelayso waxaa leeyahay gabadha markaa waxaa gelaysaa lexjeclo ee arkayso caruurteeda in wax ay u qaban karto una tari karto mustaqbalka dambe laakiin waxaan leeyahay waxay fiirinayso wax caruurteeda waxbarashada caafimaadkeeda wax markay imaato duldulaaleeda hadhow laga yaaba duqi inuu wax waan karo waxyaala fara badan bay leedahay berri ayay ka fakaraysaa inta badan waxay leedahay markuu waxyaala qaar uu sameynayo waxay leedahay war u kaadi waxaan ma aha war tartiib waxay aad u jecelyahan aad u xiiseeyaan markay aad ola hadlayaan raggooda aa dabcan markii wax loo sheegayo ama dumarkooda wax u sheegayaan Tashiilo inay leeyahay.
yihiin, war waxaan tashiilo war waxaan hadda bobsinin war haasla kicin war wax reebo maxay tahay waxaan dabcan waa gabar isla socotaa leeyahay ogsoono waxaa leeyahay ayada islama socotee waxay la socotaa caruurteeda iyo kuwa ee dabcan iyo guriga mustaqbalkeeda ma aha kuwa hadda jira oo leeyahay "Dabcan- dabcan maxaan lacagta ugu reebayaa waxaa laga yaabaa in dog tug kale iga daba keenee aniga wa haysto waa arrimaha hadda leeyahay ninkaasi inta badan ma hilmaama gabadhaasi oo horaan baa muscab markii barnaamijka hadda ayaan sheegay dumarka isku mid maaha kuwa waxaa jiraan is- dabcan kala noocnooca dumarka oo aad bay u kala baxaan Mm.
kuwa qaar waxaa jiraan raggooda fahmi karo kuwa qaar waxaa jiraan ragga fahmi karo kuwa waxaa jiraan raggooda fahamsan laakiin don't care ah oo dan iskaga dhigaynin waxa uu- wuxuu rabo ama wuxuu wuxuu asaga xiisanay wuxuusan xiisaynaynin laakiin waxaa la leeyahay muscabow taasi waa kuwa ragga ay aad ku daneeyaan waa tee waa tan gabadha wax u tashiisho waa gabadha wax u reebto waa gabadha markaas jeclada jecel oo markaas la lax jeclaynayso markuu wax badan uu kaga bixina lacag leedahay maxay tahay waxaan aad samaynayso dabcan way qabanaysa way hagaysaa ogsoonow hadda koraa shee ka dhacday waxaan filaya inay soomaaliya ka dhacday Een, muqdisho nin baa dabcan meel aaday asiga xaaskiisa isla baxeen wiil yarna ay dhashay wa- dabcan ay wada dhaleenna way wateen mascabo maxaa dhame goob meherad baa la tegey waxaa la iibsanayay gabadha waxay leedahay wax wal arrin wuxuu arkayaa dabcan waa arrin dabcan asaga uu soo warshay laakiin maskaxda uu ku haysto wuxuu soo sameeyey ogaaday gabadha bal inay waxa ka reebi karto in waxbay ka reebi karto horta waxaa nasiib darra ah in xaaskaada haddaa israacdaan oo wax walba ay kugu raacdo ee dha waa diyaar waa diyaar gabadha markaa goobta meheradu tegey wax bay iibsanayeen wuxuu dhahay tan ugu qaalisan aawe waa tan hadlay imisa waa intaasoo doolar hadlay markaasuu dhahay, xabiibi ka waran waa diyaar bay dha uu kaadee tee soo raacdaa tani tan ka waran waa diyaar laakiin lacagtaa kala yar markaasuu dhahay, tan ugu raqiisan waa tee waa tan imisa waa intan yarow dhahay. xabiib ka waran mawaalanta taasaa ka tagtay maxaa yeelay dhahday wuu ka soo tegey cunad soo bax meel kalean aadaynaa kuwan waxaa laga yaabaa in q- qiimaha ay nagu dafayaan mise ay kor noogu qaadayaan meelo kale ay aadeen intay meelo kale socdeen ayaa wax kale ishiisa qabatay meeshii ku yuu ku wareejiyey mise meeshii ku yaa ku leexdeen wuxuu dhahay xabiibi tan ka baran gabadhii weydinaa weli ninkii buu meeshii joogu weydiyey meerada waxuu ku dhahay meesha ma imisaa meeshan meeqaa la iib- alaabta meeqaa la iibinayaa qiimihii u sheegay wuu weydiyey mar kale waxay markaasi ku tiri waa diyaar mid kaloo ka hoose ma jirtaa tan ka waran waxay ku dhaha maya tii horaa ficneed oo ka, ka roon uu ka soo tegey alaabtii maalintii wax lasoo gatay malaa dib ugu soo noqday wuxuu dhahay meelo kale maalin dambe aadaynaa laakiin asaga laakiin ogsoolo laakiin afka u geliyay gabadha in alaabta loo soo iibinayo laakiin intaasu keli ah ii wuu rabaa inuu u iibiyo laakiin wuxuu kala ogaanayaa gabadhan bal waxay ayada rabto iyo waxay doonayso inkastoo laakiin ay sax tahay laakiin qofka la ogaanaya in dabaqyada qofka uu ku nool yahay mise uu asaga ka shar uu sharaxayo uu leeyahay dabaqa aan ku nool lahay mise meesha aan ku nool lahay waa dabaq iska dhexe laakiin aan ahayn kuwa hoose ma aha laakiin wuxuu leeyahay waa, is- waa roonahay laakiin ma aha mid roonitaankana huuf ma aha oo ula jeedo nin lacag badan haysto nin hantilaa maaha maaha laakiin wuxuu ka hadlayo waa lacagta mishaarkiisa muscabow uu ka hadlaya ninka laga yaabo ninka wuxuu qaadanayo inay tahay kun dolar ama lacag gaarayso sagaashan kun oo lacag kenya mise boqol kun oo lacag kenya in qaadanayo laakiin oo ku jirto qoyskiisa reerihiisa waxaana fara markii laisku firfiiriyo in wax laga yaaba wax badan aysan qofka agtiisa aysan ka ahayn maxaa dhacday marka alaabtii maalin dambaa la baxe haddii la baxay alaab baa la soo iibsaday alaabta waxaa soo qaaday nin xamaali ah yaa soo qaaday nin xamaali ah soo qaaday ninka kaartow de- degay alaabta markii lacagta la bixiyey ninka xamaaliga uu soo qaaday ninka xamaaliga lacag lama siin la soco yaa ninka xamaaliga gurigaa la imaaday alaabtuu guriga dhigay bannaankuu ninka xamaali istaagay wuxuu dhahay lacagtii baan rabaa isla durbadiiba ninkii wuu orday gu- marka hore a- alaabta intuu ninka xamaaliga soo qada qaadayo durbi uu orday qolkiibuu galay wuu soo kala qaaday lacag ayuu meesha dhigay oo aan sarrifnayn lacag aan sarrifnayn yuu meesha u geliyay gabadha kadib wuxuu ku dhahay eh, ninkii markuu lacagta u dalbaday wuxuu dhahay orod gabadhii buu tilmaamay orod wuxuu dhahay ninka bal jeebkii dambe lacagta ku jirta usoo bixi xa- ninka xamaaliga si bal imisa bal lacagtan waa leeshi soomaan haa bal si ayadu marka hore ogsoonow ayadu marka hore dhe leeshii way leeshiisay lacagtii markay soo bixisay lacag sarfan ma ahayn waxay ku dhahday eh, sarif ma haysa ay ku dhahday markaasuu dhe maya ninka xamaaliga waxay ku dhahday hoo iska qaado hoo waayahay iska qaado wuu tegey ninkii baa salaadii marka waa ogsoonaa marka habeenkii markii la gaari u dhahay wax baan soo iibsanay oo banaankan u deg wax- waxaan kuu soo iibiyaa lacagtu war lacagta meesha ku jirta ah ninka xamaaliga baan siiyey oo lacag inta- inta- intaas dhan wada qaata maya ee sarifa maxaa oo maxaa us- hadda hoos waan karahayse waan soo daala hoos waan karahayse dhahda inaan sarif raadi iga dah Ah, iga dah miya haa diyaar wuu dhan maamulka gacanteeda kuma roona gacanteeda ku runta ku dhahay marka hooyada maamulka yuu rabi inuu dhiibo ogaado bal gabadha xitaa haddii wax kala dhow inay wax tashiilan karto wax reeban karto markaas usoo baxday ogaaday in inay gabadhan fataal tahay inay gabar fataalad ay tahay oo wax walba iska bixin karto waxoo doonto ay iskaga qanacsan tahay taasi oo tan looga dega dumarka muscawow looga dega ninkaada haddaa wax ku aragto ama wax extravagat uu bixinaya haddaa aragto waa inaa ku dhahdaa war u kaadi saan ma aha war saan ma aha war u kaadi saan saan waa inaa markaa la tash waa tan waxaa laleeyahay muscawow qodobadan ay ku jirtaaye wuu kugu jeclaanayaa wuuna kugu xiisa gelinayaa wuuna kugu tabayaa wuuna kaamana fogaanaya wax walboo dhibaato kugu dhacdana kaagagama tegaayo waxaatan leeyahay in leen wanaag aad u samaysay ayuu mar walba isku daya inuu kuu gudo waa nin ku ogsoonaanayo ku ogaanayo inaad meel aad ka soo bixi karto oo meel fogna aad gaarsiin karta caruurtaada iyada nafsadeeda guriga xitaa walow haddee tii rabbi ay ku dhima- ay ku imaato ninkaas uu dhinto laakiin kama welwel qabaayo in caruurtiisa daryeelxumo ay ku imaanayso ama dhibaato ay ku imaanayso ilan wuxuu og yahay gabadhaasi waxaa leeyahay astaamahaasi waa ragga ay dumarka ay qaarkood ay inta badan aysan kaga tegin waa tahay dhegeystayaal bal iminkan muscabo dhegeystayaashan qaadka telefoonada siinayna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal dabcan waxyaala fara badan oo, eh, waa f- isla fahanaan filaya qodobada qaar aan saaka ka hadlayna dhegeystayaal haddaba maxay tahay waxyaalaha inta badan dumarka ee dabcan raalli lahado waxyaalaha inta badan ragga ay ku qaataan kuna xushaan sidoo kale weligood aysan ku ilaabi karin ama kaga tegi karin hablahooda maxaad adiga ku kordhin kartaa dhegeyste maxaa adiga oo aan ka tegna raacin kartaa dhegeyste sidoo kale qodob su-aal ayaa inoo taalaya dhegeystayaal haddaba tee si- te- dabcan dumarka ayaga xitaa may xiiseeyaan dabcan may xiiseeyaan ninka nink- markuu sidaas ninka aada uga walwalayo ama sidoo kale weligood uu dabcan maskaxdiisa ku hayso ninkeeda uusan ka tegi karin muxuu ninkaada uu kaaga tegi karin adiga wax meel aad dhigata ma jirtaa dumarka wax meel ay dhigan karaan ama meel keed ay dhigan karaan ay dhihi karaan ninkayga igama tegi karabo ilaan waxaan ogahay waxaan u sameeyo waxaan u qabto ilaan waxaan ogahay waxa aan sameeyo ama gurigaas aan ka qabto ayuusan igaga tegi karin taada kale muscabow oo qodobka saddexaade ragga iyo waa ragga ama waxaa leeyahay ragga caruurtooda kaybe dumarka inta badan ay kala doorbidaan mise ay kala xu- dabcan daryeelaan waa daryeel ani jecel iyo waan ka waxaa kama hadlan laakiin daryeel keebee daryeelaan caruurta iyo xaaji iyo xaajigooda raggana way og aad iyo- yihiin dabcan dumarkana way og dumarku yihiin way iskala garanayaan ragga qodhoodu aad iyo iyaga iyo caruurtooda midka la hormariyo way og yihiin aadiyaan Way keeba nooshahay.
adiga hormarisa maxaana ku hormarisaa waa inta badan waa eberto qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa qodobada dhegeystayaal aragtida dhegeystayaasha iminkan aan ka doonaynaa in aan bal ayagana aragtida aan wada dhegeysano dhegeystayaal haddaba keeba adiga ama dhegeystayaal inta badan maxay ragga aysan u ilaabi karin dumarka waxaad u sameeyaan maxaana ku kordhin kartaa oo leedahay ragga waxyaalo qaar ay ku xulan karaan oo aad u wanaagsan marka ay imaato qoyska aniga lagama hadla kama hadlayna haasaabo iyo waxaas laakiin waxaan ka hadlaynaa gudaha qoyskan ka hadlaynaa dhegeystayaal ee inta badan ragga uusan u ilaabi karin oogana fogaan karin gabadhaasi maxay ayadana halkaas ay dhigatay oo loogu hilmaami karin ee isku hubta isku og tahay dumarkana keebay daryeelaan midkooda caruurta iyo sidoo kale raggooda eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal walqadadka telefoonada
halo halo waa kusoo dhaweynaa saaxib
waadin salaamo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan wacalaykum Magacayga asalaam waa waraxmatullahi Sax.
wabarakaatu magacayga waa cabdifatax waxaan kaasoo salaamaya nairobi gaar ahaan dhisli waaya cabdifatax waa kusoo dhaweynaa barnaamijka kala socotaa waan la socdaa si fiican soomaalidu waxay dhahdaa Mm, madax meel ka sarreysoo la salaaxa ma jirto mm,
caruurta iyo hooyada mar walba horta waa muhiim oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xil naga saaray laakiin annaga ragga haddaan nahay marka hore prioritiga madaxda iska leh Waaya.
Horta madaxda haddaan madaxda haddaan la xalinin wasiirada xal xal looma helayo marka aabbayaasha soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan dhihi lahaa nimayahow si caruurta iyo guriga ay u hagaagaan hooyada ha la hagaajiyo hooyooyinkana waxaan leeyahay si caruurta iyo guriga ay u hagaagaan aabayaasha ha la hagaajiyo waana mahadsantihiin yaayahay dhegeystaasi waa waad- waa mahad celinayna wallow aad moodo inuu barnaamijka la socon dhegeystaha kale calaykum asalaam waraxma
qaan muusi oojo arab saargeysa waan kusoo dhaweynaa
walaal waa maqlaa sheekada haye
bahasha waxaa layidhi horta kabta ii fiirinta ay leedahay waa tahay
markaan kabta bahasha la dhahay aad loo jecel yahay haye oo ilmaha si fiican u tarbiyay haye
oo markii dadkii islaamka umacdo qaraabada iyo cid imaado oo adayku mid hebel hay aaba alla idhaho si fiican usoo dhaweysa waa tahay oo geel iyo ari iyo lo iyo saddex hadii wixii leedaho adeed iska maqantaan dalabca si fiican u dhawjis waa tahay waxyaalaha anaa naftaada hadii axbaha garashaa cid waxaa la taqbale waraa raarka waxaa kusoo gudbantala meel kuu sii dhig waa tahay haddii lacag leedahay hidii kaleo waa yahay aad iyo aad taas kuwaata lamadayga horta gabdhaha taasaa ugu wanaagsan oo ugu fiican walaalow waa tahay maxaa kaloo raacinaysaa ninka taa ku horumartana tu kula mabaya maba yeeli karo gabdhaha kuwaata horumarta ama ay ka dhimata ama ay ka ay ka baxso haye haye raggu saas lama dhehe saasaan leeyahay walaalayaal masuud ha ku salaamata aad ba mahadsan tahay waa yahay eh, dhegeystayaasha aan isla fahano yuusuf intaa saaxiibka la siin dabcan waxaanu ka soo hadalnay waa ragga caqliga u saaxiibka ah ayaa waxaanu sheegnay inay jiraan qaar ka mid a dumarkoodu ay qabaan oo iyagu aan weligood sii daayeyn aan ka tegayn aan ilaaweyn aan markaasi eh, furaynin waxaanu sheegnay inay qayb ka tahay gabadha markaasi hooyada dhammaystiran ah caruurta iyo ninkaba xanaanaysa daryeesha midda markaasi iyadu siraha badan qarisa midda lexdajeclada badan oo ninka inta mar ee dhaqaalaha inta ku bixi oo tashiil iyaduna qaybta kaga dhigta oo mar walba ku bogaysa waa waxyaabahaanu ka soo hadalnay maxaad ku daraysaa adigu dhegeyste oo aad is leedahay sidoo kale raggu iyaguna dhankaasi laga maro dabe eh, dumarka noocaasi ah sidoo kale bal saaxiibka kale haddii aad siisid soo dhow saaxiib halo halo cali geedi cali soo dhowow
waan dhowe barnaamijka ma la socotay haa waan la socdaa horta waxaa weeye midaasoo kale waa midda maaragtay aad uu ninka ragga kuu haleeyo garabkiisa
haye haye ma waa midee waa midee
maya middaa sidaasoo kale uu ninka ka tegaynin weligiisa haye midda haweenka oo maaragtay weligeedna uu sii daynaynin ninka waa tahay
marka waa midda garabkiisa oo markuu daman walba ay qabtaan wax la qabata waay waa yahay oo caawisa haa oo caawisa dan walba oo lasoo dirista way caawin mhm
marka arrintaas midaasoo kale lagama tegay maaragtay aad bay maaragtay ninka u saaciidayn marka wuu ogyahay de waxaa la yiray nin walba wuu ogyahay meeshii dan ugu jirto marka mi- gabdhaha waa kuwa laga tegay weligoodna waa yahay
marka hadee kuwa kale naftooda waa un waa ula jiid un intee looga tegay iyagana waa inay jiido un maaragtay hadday o- kuwa owlaadaan waa yahay
marka ana naftay fikirday taas anila waanta salaamantiin waa mahadsan tahay eh, saaxiib cali wuu mahadsan yahay waxaan filayaa sidoo kale kuwa markaasi raggooda caawiya xitaa gabadha inuu gabarh kale u guursado ku caawinayso oo arooskii iyo waxyaalahay qabanqaabinayso inay qayb ka tahay ma hilmaamaya ula jeedaa waa sidaasi iyaduna qayb ay ka noqonaysa aan filaya wallow een, howlahaas dumarku ay soo dhaweyneen haye yuusuf
waa tahay dhegeystayaasha kale qadka telefoonada aan siino eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa toos eh, nambarada sida tooska ah saaxiibada Een, waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber lambarka kale waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha walkale qadadka telefoonada aan siiyo dhankayga ee muscabow iyadoo arrintan aan inta badan uga baahannahay dumarka xirtaa qaarkood inay ka soo qayb qaataan bal arrimo fara badan aan doonaynaa in saaka aan isweydinno iyo weliba ragga walaal aan ka xumaa dhegeystahaasi qadkuu ka baxay ceegaha kale qadka telefoonkaan siinaya dhegeystaha walaal soo dhowo magacaagaan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowo qadka miya maxaa kaa xun ma idaacadda mise kan telefoonkaaga haa maxay tahay ma- idaacadda mise telefoonka waa tahay haye barnaamijka waa la socotaan filaya soo dhowow okay haye waa sax haye haye haye ahaha haye aha waa deerkii aha aha aha jiq ah haye ha say rabta inaa u yeesho haa waa sax haa haye mhm mhm sax aha shukran inkastoo weli aan hadallo qaar aan doonayo weli ilaa hadda aan dhegahayga iga maqlin laakiin waxaan filaya dhegeystayaasha kale inay ayaga noo sheegi doonaan waxyaalo fara badan waxaa jiraan weli aan soo bixin laakiin saaxiiba kale ayaa noo soo bixin doona hadduu ibahraal ka noqdo walaal soo dhow magacaaga alo salaamu calaykum waraxma wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
soomane balan balan soo dhow soomane
lo waan dhow barnaamijka u u guda galo aha
horta bilcaanta oon laba
waa ku maqlaa soomane
waa tay kala rida
aha
midna way ku kabiyo ku kaami aha
midna wixii ah ay si kala daadin ba haye
ana dakoora meel baadiyan ar u doontay haye
nin baan u martiyey haye
ninka adeeg waan tashanoo neef cari baan kusiin bu yidhi ani haye
haddaas aad wax tukano shay aan cabno aha
islaantii ninka way showreen xaggay xaggay u baxeen idaa u yeertayba haye
way wada hadleen oo bacdii ninka wuu soo noqo wuxuu yidhi inagu ciddaa yar mashquulsane aha
waxay aan kuu sheegay ogow way socon wayse haye
waxay aan kuu sheegay way socon weyse way socon wayse haye
marka maxay markaas arkay inay balse galbo haye
marka islaanta awoodda qaaday soo maaragtid haye
marka bilcaanta nooca lamada helabo haye
waa nooca ragga u raadiyo aad iyo aad haddii kuwan kale oo kale kala daadinayihiinna aha
adaaba hor oosaad ay ka hadashaan maqlaaye aha
haddii waa liska jiidisay layeeli maamulka baa loo hayni haye
ha ayaga maamulka baa loo hayni waxun baa loo dhiibi haa sax waa ku salaamen aad baad umahadsan tahay saaxib shukran Eh, dabcan odayaasha iyagana dabcan qadka telefoonkai kusoo jirana filaya oo arrimahan aad wax badan uga og wax badanna markaasi ka faahfaahin doono arrin- meel- meesheedana dhigi doonaan dabcan ah, saddex oday unbaa iisoo geli doonaan qadka hadday suurta gasho bal odayaasha u yara kaadiha soo galaane walaal soo dhowow
waan dhawaa yuusuf bakar asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waatee
waa maama nuurto oo maanta ugu horeysa barnaamijka ka qaadan doonto waaye nuurta halka ku sugan tahay
mandera county haye
inta badanna telefonadiin maba la helaa waa umbizi cafwan soo dhow bal nuurto
waan dhawahay xagga ilaahi lagaa soo dhaweey horta barnaamijkaadaan horey u gudi garay mhm
horta adduunka waxyaabaha laga shanqarinayo way jiraan haye
ilmaha odaygana waa iska haye madaxaad haye
labadaba waa inaa isla dhuujisid oo horta hogaanka inaa waa inaa hal meel ka dhigtid haye
odaygana waa inaa ka warraysid oo carruurtana waa inaa ka warraysid aad iyo aad
oo- oo horta ugu horaan waa mas-uuliyadda xagga ilaahay kaa saaray waa midda odayga waa sax
midda ugu dambaysana waa xagga carruurta ilaahay ku siiye oo kuu rideeyey haye
labadaba marka waa mas-uuliyad aad iyo aad u culus haye
marka qofka ilaahay waxaa ku manaysaday qof walba awood iyo karti ilaahay ku manaysaday aa jirta waa sax
karslaas waa inaad kala soo baxdo horta hogaanka guriga hooya uu kasoo bilaabo aad iyo aad
waa xagga hooyo kasoo dhismin xagga Mhm.
maamulka marka gabadha cideeda imaata kama dhismaan waa runtaa
marka waxaan ilaahay ka baranaynaa horta labada mas-uulba ilaahay hanala kala waa tahay ee, nuur nuurtooy een, intaad taa kusoo gebagabaynin een, adiga keed keebeedaad yeelaysaa adiga nuurta ahaan ma ninkaada horumarinaysaa mise caruurtaada
maya ugu horeyn horta waa qofkii ilaahay inta adi caruurta ku siina aad wada kulantaan nolosha maya horta ii kala qaada adiga caruurtaada mise ninkaada intaa bus oo keliya afkii ugu dhufo
maya maya ninka horta mas-uuliyadda waa sida in lagu horeeyo oo la qiimeeyo marka maya waxaan ku leeyahay keebeed daryeelaysaa guriga markii la joogo ma ninkaada mise caruurta
labadaba labadaba waa la Mi- isla kee qiimeeyo, keebaa waa hor la keebaa keebaa horumarinaysaa marka
xagga ninka xagga ninka mas-uuliyadda u horeysa xagga ninkaa la saaraa aad iyo aad kadibna caruurtaa loo soo laabtaa labada hogaanba waa laisku wadaa mhm
waayo haddaa dhinacii caruurta u bootay dhinacii odayga gelabkana qani haye
labadaba waa inaad marka xooga saartid labada meelba inaad kartadaada ka muujisid ha
xagga caruurtana waa inaad xooga saartid waayo maadaama ilaahay kuu hibay waxaan masaakamo yihiin xagga nolosha xagga nadaafada xagga cuntadooda xagga ciyaartooda meel walba aad iska dhigtid mhm
odaygana usoo laabo xagga gogoshiisa cuntidiisa barnaamijyadiisa adiga waa iska badan yihiin meeshaan laguma faahfaahin kara xad walbaba inaad ka dhigtid aad iyo aad marka yuusuf bakadow ilaahay hanala garab galo shukran wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu nuurtay maasan tahay dhegeysa dhankaasi mandheera naga soo wacaysa waa gabadhii ugu horreysay ee qof dumar ah ka qayb qaata barnaamijka shukran leenahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaalaan ku salaamaya magacaaga
helo waa ku salaamaya soo dhowo
waa cabdiqayr xasan dhagbalsidey soo dhowo haye
waa haddaan u guda gala mhm
hortaan waxaan dhihi lahay xagga bilcanta marka la daaha horta tarbiyada horta waa inay xagga waalidka la imaato aha
marka qofkii xagga waalidka ay sheegay laga loogu soo aqliyey oo laga soo tarbiyey ah hortana aan ninkeedana ku maamusho aqlana horta wax ku meel ku dhigto mhm
marka bilcanta xagga tarbiyada ka haysato waa bilcan la sheegida ninkeeda ay macnaha ay isku maamuli karaan ninka waxaas ogeyn hataa ay sheegay ka meel dhigi karto waxayna caruurteeda ninkeedana ugu faa'iideyn karto haye
marka midaas danaas ninkaas
waa ka xumay dhegeystahaasi qadku durba ka baxay xigaha kalan siiyo star f m dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal Ah, weli waxyaalo qaar ayaan halkeeda aan la dhigin dhegeysta laakiin dad ayaa dhigi doonaa ama meesheeda dhigi doonaa dhegeysta laakiin dad unbay ku dhici doontaa walaal soo dhowoon ku salaamaya magacaaga
waan dhowahay yuusuf bakad haye soo dhowow
waan dhowahay mhm yuusuf waxba mayna noo hambeynaba ku dhammaan ninkaa ka wada joogteen haye
maxaa la dhihi jiray islaamta maxaa jira ninka eh, hilmaamaynin aha
wixii horta looga baahnaa dhan uu ku hilmaamay ninkaa bogtay aha
ana hal umaan ku dara aha
baarinimada dhibanugeelka aha iyo la talinta aha
iyo qofku ma arki marka meelaha banaan banaanada dhibaatada kasoo qabsato maxaa raaligelinta aad iyo aad iyo raaligelinaysa mhm intaas horta ooga maarmayn hor inta kale inka waa bogtay waa sax xawateen aad iyo aad
marka ana intaas ah, waxaa caweys maalinta haniibaan meesha kalena ayadana ma kuma daraysid meesha daryeelka ee caruurta iyo ninka keela daryeelaan dumarka aad u daryeelaan
dee midda maxaa helay marka hore u horeysa oon xaqa imaan oo xaqa ah Ah, marka ninka ah, daryeelkiisa la hagaajinaya la habeenaya kadib caruurta loo soo laabanaya haddii caruurta aan horumariya ka waran maxaa dhacaya
may may caruurta ma laga horumarin karo aabbaha wax xaq lama ahan waa aabbaha caruurta dhale ha sax
ayaguna iska imaan moogta aad iyo aad aabbahooda ani marka hore xaqa kuwaa la siiyey caruurta ayaga iskama imaanin soo ma ahan aad baad mahadsan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal magacaaga
Hello, waa ku salaamaya
waa kaa qaade.
halkaa ku sugan tahay
Waa nin garasha.
aha
Horta waa- nimanku waxay dhahaan habeenku waa labo Mm,
kabiyay kala rida waa tahay
nin waxaa arkay isagoo taajir inta guurtay wanyaa kadib xamo isku garaacay haye
iyo nin isagoo inta faqiira guursaday baawura cacad ku socday oo ninka ilaahay xaggee farda uga furay waa tahay
marka
marka ninka faqiir ninka taajirka ee faqiirka noqonaya maxaa ula jeedaa yani in gabadha ay sidaas ku samayso miya waa ka gudbayaa gabadhaasi way mashquulsan tahay xigaha kale haddii asiis yuusuf star f m hallow waa ka xumahay isagana saaxiibkaasi mar kale qadka ayaa ka hiiliyey daqiiqadihii ugu dambeeyey ee qaybtii labaad ee barnaamijkaenu ku guda jirnaa dhegeystayaal warkii afood inugu soo haya star f m hallow
halo walaal waa kusoo dhaweyneynaa
a waan dhowahay maxamed oo joogo balanbala maxamed soo dhowow barnaamijka ma la socotaa a haye
waan la socdaa haye haye
maxaa weeya gabadha uu hilmaameynin wadaadkeeda mm oo midda horey bay ka dhawaajiseen waa tahay maxaa ku daraysa adigu
waa midda maxaa weeya ninkeeda xoolaha odayaasha hore waxay dhihi jireen rag maxaa ugu xun matasha iyo matantiisha mhm
mamahaas mahi jire mhm
marka gabadha maalka ilaalisay oo xoolaha ilaalisay u kaadi kule oo gacanteeda xoolaha inay la isticmaalo oo israaf mm
mid hornaba uu hilmaamayo ninkeeda maaha waa yahay
tanay kalena wax waxa noo keen war ma- reerkan maxay warguri soo buuxi warguri wa waxaasay fiirinaysaa mm
gabadhana waa gabar waxay la socotaa eh, jawigay la socotaa oo eh, badarka meeshu socday la socotaa war wixii way qaaliyoodeen inay aayarkoo tartiib eh, reerka eh, waxaa noo keen waxaas ka soo dhaaf xabahaas kusii shuqulin bay leedahay waa garta
Ah.
haye haye gabadha ligmaanbayna horta wax gabadhaas mhm
midda kale gabadha aburi ee ninkeeda hantiisa iyo waxaan asheegayn mm oo jiiraankeeda iyo wax walba waxay usii gudbin ajeed mm lama heli kara iyadana waa midda ligmaanbayna wey haye
gabadha nafteeda ninka naftiisa ragga naftiisa maxaa jira rag oo haweenkiisa ka warrami haye haye nin weyn oo odaya waxaa arkaysaa kuu sheekeen oo kuleeyahay haweenkay saa weeye oo saas weeye oo saas weeye oo kan bay taho ku arrimihii sirtii odil buu sheegayaa aad iyo aad
haddee ninkaas waa biyuus dadka liyaa weeye waxa qiimo u leeyahay ma- aad waa mahadsanta maxamed
aa fikirkayga ninkaasaan kusoo kooba thank you qodobadii aanu sheegnay ee xoojinayay maxamed wuu mahadsan yahay dhegeystayaasha kale star f m hallow hallow dhegeyste
salaam waa kaa qaaday
axmed rama bulutofe axmed alqorwaax haye axmed
waa ku salaamanaya waatan barnaamijka gudgala mhm
wax walba fahanaa ka horey ma garat haye
haddii labada qof ay isfahmaan qofka dumarkan qof ilaahay ka cabsan oo diinta iyo maaragtay tarbiya la soo baray ay tahay mm
ee, horta inta badan waxaa waaye qofkaan dhexmaameyn waa qofka soo kaleeto ma garat haye
marka labada qof hadday dibaadoba ay isfahmaan ee, inta badan eh, dumarka un hadda la sheegaa inayba la helaynaa bay la tahay waa dumarkee
dumarka hadda raalliyo waa oo maaragtay eh, gab- ilmaha iyo ragga waxay horumarinayeen ee, ninka ay horumarin laleeyahay laarkiinaa bay la tahay ma garan waa tuuran yihiin baa laleeyahay
waa tooriina laleeyahay mm
anaga muu dhaarkeni haye adigu maadan arag anigu muu dhaarkeni si fiican waxaa la dhihi jire baadi baadigoobka u balaaray uu mahadsan yahay axmed hold ayuuna geliyey waayahay hal dhegeyste ayaan siinaynaa warkay afoodi nagu soo hayaa warka barqanimo dhegeystaha ugu dambe iyo fikirkiisa warka ka hor Eh, soo dhowow star f m hallow Ha- hallow star f m waa ka xumahay dhegeystahaasi waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow wacanoo wanaagsan saaxiib abukur waa kusoo dhaweyneynaa
iyo arrimaha qoyska marka laga hadlayo waxaa fiicnaan laha dhegeystayaalkaba inaad fiirin oo yuusuf bakadun lagu dayay asagle aad ka hadla waa maxay sababta dhegeystayaashu waa kuwa la doonaya inay kasoo qayb noqdaan
haddee meelaha asaga uu taabanhayo iyo si ugu hadlihaayo wada gaabad cod ka hadli karta malaha meelaha qaarna baari karta fikirkaaga nugu soo biiri abukar
marka inta badan arrimaha qoyska marka ay isku badan yihiin horta aad bay u tir badan yihiin waa tahay
laakiin ininka saaka waxaa diiradda saarteen dhanka raxan jeclada dhegeystayaaalkan inta badan hadda ay ka warwareeganayeen waa yahay waa yacnu eh, dumarka raggu inta badan aynan markaasi ka tegin hilmaamin ay furin ay waxyaabo la mid ah ayaan ugaga hadlaynaa
dabcan inta badan waxaa keentay arxan jeclada adduunka waxaa ugu xun baan dhahay matashada iyo matashiisha haye
marka qofka hadduu raxan jeclo leeyahay qofka bini aadamka hadduu nin iyo hadduu dumar yahayba haddii raxan jeclo aad lahayn ee uma suurtagelaysa inaad nolol fiican ku noolaado mar walba inaad un gelab gelab dadkaaday noqoni oo macquulaad ahaanin waa yahay
marka sidii gabadhii aad yuusuf bakad aad ka sheekeynayo inta suuqa lagu soo dhex wareejiyay waxyaaba fara badan lasoo tusay maalin la celi maalin haddana marka xaafadda la geeyey ninka xamaaliga ee lacagta ayadon kala go-neen siisay qofka nooca camal waxaa waaye waa un iska haya maahana qof lahayn kara maaha Mm, sax
marka waa muhiim inaad qofka raxan jeclo aad lahaado qofka aan la hilmaami karin oo inta badan la aamino oo xaafadaba muuseyg iyo maamada maamada inta badan looga dambeeya waa qofka raxan jeclada leh ee wixii xun iyo wixii kale aad u kala og abukar waa mahadsan tahay adigu laxjecladay kaaga dhigtay aad baa mahadsan tahay waayahay abukar waa mahadsan yahay Eh, isagoo qodobadii aanu ka hadlaynay laxjecladii iyo lacagta la tashiilay oo markaasi diirada saaray gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay daqiiqado yaroo kooban ay noo soo hartay ilaa iyo toban daqiiqo laakiin saaxiibada aan qaadka telefoonada siina kuwaas oo doonaya iminkan ama aad u xiisanaya si barnaamijka u qayb qaataan arintooda fikirkooda ay dhegeysta looga dhiibtaan iyadoo maanta ay tahay maalin khamiisa ah oogana barateen barnaamijka xaaladaha dhegeystananimaha qoyska tirada ku saaran iyo saaka aad maqlayseen waxaa la inta badan ninka uu aad og dabcan waa gabadha uusan kaga tegi karin mise uusan ku hilmaami karin ay tahay gabadhaas waxay ku mudan tahay haddaba gabadhaasi maxay ku mudan tahay sidayna kuwa hadda jiraan ayagana doorkaasi ama kaalintaasi ama ay uga ciyaari karaan in sidoo kale ninkooda uusan ka tegi karin kuna hilmaami karin una noqon karto gabar doorkeeda ama waqti dabcan eh, doorkeeda ka soo baxday dhegeystayaal haddaba sidee laga doonaya hadda ila intii hore la ogaaye hadda sidee looga maxaa looga fadhiyaa gabdhaha si markaas ninkoodusan u hilmaamin sidoo kale u ilaabi karin ogana tegi karin dhegeystayaal iyadoo daryeel wanaagsan siinayso kalkooni siinayso sidoo kale wax weliba uu asaga uu u baahan yahay aa u siin karto dhegeystayaal haddaba sidee looga baahan iyadoo tiiso aan ogaanay waxa lagu dari karo lagu ogaan karo hadda maxaa looga baahan yahay dhegeystayaal in gabadhaasi ay wanaagaasi iyo nidaamkaasi ay ula imaan karto maxaa looga baahan yahay dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waxaan kuu soo sheegay dhegeystayaal haddii haddii hor eh, hadday aan ku dhahnay mise aan ku aan ku dhahnay maxay ninkaasi aad ku dari lahayd mise aad ku kori lahayd laakiin hadda waxaan leenahay ayadoo wanaagaas waxaasoo dhan hadda maxaa looga baahanya gabadhaasi si ninkeeduusan u ilaawin ama u ilaawi karin ama uga fogaan karin maxaa looga baahanya gabadhaasi kuwa weliba hadda socda kuwa jiilka kuwa hadda ilmaha carruurta korsanaya oo yar ama marnow la guursaday oosan arrimahaasi fahamsaneen oo ah hay wareerinin gabdhaha hadda jiraan hay wareerinin ay kuleeyihiin hay wareerinin hay wareerinin hay wareerinin So, ninkaa markaa wuxuu kugu hilmaami kara miya markuu kaa tego yahu tii yahu buu kaaga bilaabay wuxuu leeyahy tii marka hore hay wareerini ku dhihi jirtay laakiin hadda maxaa looga baahan gabdhahaasi talada noocee looga baahan yahay si ninkooduusan uga fogaanin ugana dheeraan karin bal sirta keliya loo xadi karo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibayaal Ee, dhegeysta saaxiibada aragtida fikirka ay markaas uga dhiiban karaan gabagabada barnaamijka muscab ismaaciil yuusuf bakad dhegeysta qaadka telefoonka ku jira soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullaahi barakaatuhu waan ku salaamaynaa
waan kaa qaada bakadow waan ku salaamaynaa ma ninka xuseen faliir ba nia xuseen faliir weeye xuseeno wixii laga soo hadli kara laga soo hadal
haye hadda waxaan taagannahay ee maxaa gabadhaasi ee, dabcan ninka dabcan maxaa laga rabaa hadda gabadha in ninkaas uusan ku hilmaami karin maxaa looga tala looga baahan yahay gabadhaas aad siin lahayd saaka adiga ka xuseen falliir ahaan ila wixii hore kusoo dhaafeen
maanta kuwa joogaan mhm
yaa laga hadlayaa horta wixii hore lasoo dhaafay ee aayahan ama kusoo dhowdhowaa ayaga waktigooda way soo dhamaysteen oo si oo xaragale wanaagle bay kusoo dhamaysteen haye bal kuwan haye
kuwan haddaan u guuda galo kuwan ka daa gabdhahan haye hahaha runtaa waaye waa Hay.
inaan gabdhahan dhahor haye Saasay mudan yihiin og.
aad iyo aad
Eh, gabdhahan haddaan u guda galo Mis- ma mise- mise- mise- mise- dhahayso mise- aadan iyo mise- xaawo Mis- mise adigana waa lagu mise adigana waa lagu ceele waryaa xuseenow Ya.
mise adigana waa lagu ceele iiwad haye iiwad iiwad kaftama intaas iiwad aadan iyo xaawo kala jeceyla awgood way kala irdhowin dadka kala jeceyla awgiibu horta meel uu meel uu isla jeesta iyo meel isla qaadadhigo yuu garanay haye wacan wacan kalgaceellama horta nac ma jiro haye kalgaceelada saad u wada marka dambe meel bay kaa istaagi sax
hadda ani gabdhahan waxaan dhihi aha oon u sheegahayaa aha waad ku fiicantihiin sidiina waaba ku fiicantihiin waa ku wanaagsantihiina laakiin xaragadiina maxaa waay ha xarigin waa sax waa markaad ciddiina qabsatiin ninkiina oo maaragtay gooshi aad u hagaajisiin ilaa ninkan intuu maqan yahay yaa guriga lasii hagaajiyaa oo lasii tirtiraa hadday gugultay hadday haaqis tahay hadday dhaqis tahay waktigaasaa guriga horta la hagaajiyaa haye laakiin ninka korkiisa wax laguma hagaajiyo ha sax
dad tidhaha ninka korkiisa iyaan wax ku hagaajin mhm waxoogaa waa shaqaalaha meesha maan waa lagaa tegi ha sax
marka waa inaan intuu ninkan maqan yahay guriga uunsi iyo haaqis iyo dhaqis aad iskugu darto mhm
meeshaad ka maqantihiin taas bal horta meesha imaada ragga korkiisa waxna ha ku karinin waxna ha ku haaqin waxna ha ku dhaqin marka waxaad hadda waad eh, waanada aad siinayso si ninkeedu gabadha ugu jeclaado ama uusan kaga fogaan karin
haa ninka isagoo kor ka imaada ama shaqo ka imaada ama xoolaba saaka intuu raaxo cidda imaaday haye haddii la dhaho gurigii baan soo haaqay banaanka taagnow waa dhibkeeda dhibkeeday leedahay oo sigadii iyo shaafigu maaragtay gurigii laga soo haqayo indhaha ay ka galaan isla meesha kiisa ku fadhiya ama taaganba aad baad mahadsantahay xuseen falil shukran ama ma ahe korkiisa haddii abow ifriiq dabka lagu saaro la dhaho shah baa lagu karin ama booshaa lagu karin waktiga qadadana markaa waa la taagan yahay aad baad u mahadsantahay xuseen falil shukran saaxib allah mudan abow waa tahay xus- dabcan aad buu mahadsan yahay xuseen falil muscabow een, waxaa jiraan een, sheekooyin inta badan ee dadka aad u xiseeyaan laakiin hadda ka horaa la yiri een, gabadha waa in saddex horta laga helaa gabadha inta badan ninka wuxuu xiseeya gabadha waa in laga helaa ii kaalay ii kani ii kani haddii saddexdaas laga helo gabadha waxooda dhan dabcan ama waxeeda dhan way dhammaystiran tahay waana kuwa aan markaas la ilaawi karin ay ka mid yihiin waa kaalay ama ii kaalay ii kani ii kani haddii saddexdaas gabadha iska hagaaji iska nadi- dabcan iska nidaamiso waa heer markaas wanaagsan ay gaari karta dhegeysta waa ii kaalay iyo ii ken iyo ii kari dabcan waa saddex markaas intaba eed aad iskugu dhow waa ii kaalay ii ken ii kari cidda macnayn kartaa macnayn kartaa hadda ka horena waxaan u maleeyaa halkan aan ka sheegno ka macnaynay laakiin hadda looma fari laakiin saddexda waa inaad iska saxdaan waan ka xumahay dhegeystaasi qadku ku raagay xigaa kale qadka telefoonkaasina barqo wanaagsan soo dhowow asagana waan ka xumahay ee soo beegso mar kalaan leeyahay saaxiibada kale ayaan siinaya walaal isbarqo wanaagsan waan ku salaamayaa soo dhowow
Hello.
waan ku salaamayaa Assalamu alaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ معلم عثمان سودو Aad baan u dhawaa saaka waa hadda iskuulkii maado waan hadda ka soo gaaray laakiin waa ninka xaaskiisa say ku qancin kartaa miyahay.
dabcan sidee gabadha la- la- hadda looga baahan yahay in ninkeeda uusan u ilaawi karin ila wanaag ay u samayso yani Waxa weeye mhm
horta waxa weeye qisooyin badan baa iska jira haye
laakiin horta waxaa la yidhahdaa laba way kaa dhinteen haye khaas kaa tirin aheedha waxay si iyo wiil kaa tira yihiin mhm labadaa waxaa la yidhi waa godkay kaa galeen xaaskaada wax isii tira
si waxaan cunaa tirin aheedha wax ma haysaa haa waa sax iyo wiil kaa tira waa dhihiin linkaa qada haye labadaas waxaa weeye way kaa dhinteen baa la yidhi aad iyo aad waxaa weeye midda kale aha horta qofku ragga anigu dee ninba meel buu wax ka jecel yahay ninka gabar gaari unba horta jecel yahay waa sax
gaaridas ha ahaata inay qaniicada yidhahda waa la rabaa qaneeco aha naag qaniicada waa inay tahay iimaan lahaato
qaneeco qaneeco sax naag wixii la sii ku qancaysa Aad iyo aad.
naag un wax kastoo la siiba hundur soo tawadi baa dambo mhm
qofku dee horta qof diin leho ehel wanaagsan ay tahay baya fiican oo diin leedahay aad iyo aad qofka hadduu diin lehan iimaanba malinbo mhm
anigu marka waxaan dhihi lahaa gabadha waa inay gaari noqoto ilmaha iyo ninkana waxaa ku yidhahdaa ninka hormariso horta aad iyo aad isagaan mogalayna war ilmaha wax siiba u dhihi haa
marka ninka wuxuu jecel yahay wax wanaagsan wax arfahaya guri qurux badan horta ragga saas buu jecel yahay ta badan waa sax laakiin naag qanaaco badan oo Mm.
iimaan leh naagtas markay qanaaco badan tahay waxaa weye qof iimaan leh moogta aad iyo aad qof aan qanaaco leh lagama socon karo meel la wadi karo mhm zawjkana waa inay adeecdo mhm naag ninkeeda adeecsan ay noqoto indhaha taagi lama rabo aad iyo aad
marka intaas horta kusoo koobaya laakiin inta badan haweenku meelay ninba hata kore ah naaga badan buu guursaday mhm waxaa la yidhi war bal ka waran baa la yidhi haweenkaad guursatay wuxuu yidhi horta isku mid maahayn waa sax laakiin laba way ka sinaayeen mhm adeeg qaad iyo abaal la-aan way ka sinaayeen buu yidhi haye
abaal la-aan iyo adeeg qaad laba way ka sinaayeen waa sax laakiin waxyaaba badan ay kula bedelaan haye marka waxaa weeye haweenku horta ilaahay baa abuuray wayna dhaleen Mm.
waan dhalnay way nala dhasheen laakiin waxaa weeyaan haddana isku mid maa way kala yihiin aad iyo aad
marka gabadha laakiin inkana nasaa rabaa xagga gogosha iyo xagga cuntada iyo xagga sharafka inay adeecdo naag ganacada ay noqoto udhahay asalaam alaikum aad baad umahadsan tahay cusmaan dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal barqa wanaagsan
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
وعليكم وجهه إثيوبيا calasow soo dhow
وأنا وإيه aha
عمك توفى ما له حكم هذا الله شلنا الله يقول شلنا أنت كوني shilinay intee ku nugul
أبا شلنت لي وحرا shilinta sax haye
شلنا أنت كوني ولا الله يقول شق شق الله يتركوا يعني haye
شلنت ما بتعرف على كقط كاملان aad iyo aad
marka ninka haddee waxaad ku daynta ninka naaftiisa hadda ay wanaagsan tahay oo ninka ay si walbaba in si asaga jecel ah iska hel
sax
waa waa si shilintaasu gole oo naagta u nugulaatan raaca
haye aad iyo aad haye
dhuuntiisa iyo maarata gubashiisa iyo maarata daryeelkiisa inta walbaba taasaas raaca hadda tu kaloo baahira hataa guursadana hataa maarataye tii baahiyarteed oo kolkiisu midaan agteeda iska baaweynta agteeda iska soo dhaca tii u nugleed agteeda iska soo dhaca marka iska soo dhaca ka dambaasta ma wareega ha
ma fahanta waan gartay calasow
marka aniga waxaan dhihi lahay gabdhaha hadda jooga marka si wanaagsan oo maarata oo oo diin leh oo maarata sharaf leh ninkooda ha u wanaajiyan ana intaasaan kusoo kogahay thank you waa mahadsan tahay alasow dhegeystaha ugu dambeeya ayaan siinaynaa fursadda ayaan kusoo gobagabeynayno barnaamijka waanu isla fahanay ayaan filaya warku waa cad yahay dhegeystaha ugu dambe ee aanu kusoo xilino star f m hallow
helo soo dhow
waa axmed cali qurbo soo laaftee axmed haye hallow waa ka xumahay axmed qadka ayaa ka go-ay ee waana markaasi dhegeystihii ugu dambeeyey aan fursadda u siinaynay barnaamijka waa mahadsan yihiin dhammaan dhegeystayaasha waan uga mahad celinaynaa inay markaasi ee, na dhegeystaan sidoo kalena qayb kasoo noqotaan barnaamijka waan idinkaga mahad celinaynaa dhammaantiin barnaamijka hogaanka ee arrimaha qoyska khamiis walba ayaad maqashaan dabcan waana barnaamij aad iyo aad u xiiso badan aan ugu talagalnay qoysaska soomaalida kuwa markaasi iyagu wada nool kuwa hadda yaagleelaya guurka iyo dhammaantood talooyin iyo caqabadaha markaasi halkaasi ka horeeya waddadu inay markaasi turaantur badan tahay ayaan halkan ku eegnaa iyo weliba sida halkaasi looga tallaabsan karayo si wanaagsanna layskula dhaqmi karo waa mahadsantiin anigoo ah musac ismaaciil iyo yuusuf bakad ee barnaamijka si wadajir idinkugu daadihinayey kulanka xiga iyo berito aanu dib u kulmi doonaa hadduu ebeeraahdo intaasi ka hor waxaan idinku dhaafaynaa sidaasi iyo nabadgelyo